Kitaabkii Ayuub Ayuub cutubka koowaad Dalka Cuus la yidhaahdo waxaa joogi jiray nin magaciisa Ayuub la odhan jiray oo ninkaasna wuxuu ahaa nin quman oo toosan wuxuuna ahaa mid Ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada oo waxaa isaga u dhashay toddoba wiil iyo saddex gabdhood oo weliba xoolihiisuna waxay ahaayeen toddoba kun oo ido ah iyo saddex kun oo geel ah iyo shan boqol oo dibi oo labalaba ah iyo shan boqol oo dameerood oo dhadig ah oo weliba wuxuu kaloo lahaa addoommo aad u badan oo sidaas daraaddeed ninkaasu wuxuu ahaa kan ugu wada weyn dadka bariga oo dhan oo wiilashiisii way tegi jireen oo midkood kastaaba maalintiisa ayuu gurigiisa diyaafad ku samayn jiray oo waxay u cidireen oo u yeedheen saddexdii gabdhood oo walaalahood ahaa inay wax la cunaan oo wax la cabaan aawadeed oo maalmihii ay diyaafaddii hayn jireen markay dhammaadaan ayaa ayuub carruurtiisii u ciddiri jiray oo daahirin jiray oo intuu aroor hore kaco ayuu intay ahaayeen oo dhan u bixin jiray qurbaanno la gubo waayo ayuub wuxuu is yidhi waaba intaasoo wiilashaydu ay dembaabeen oo ay qalbigooda ilaah wax xun kaga sheegeen oo ayuubna sidaasuu yeeli jiray had iyo goorba haddaba waxaa jirtay maalin ay ilaah wiilashiisu u yimaadeen inay rabbiga hortiisa isi soo taagaan oo weliba shayddaanna wuu soo dhex galay markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi war xaggee baad ka timid oo shayddaan wuxuu rabbiga ugu jawaabay waxaan ka imid dhulkii aan maray oo aan hor iyo dibba ugu dhex socday markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi addoonkayga ayuub ma ka fakirtay maxaa yeelay isaga oo kale dhulka ma joogo waayo isagu waa nin quman oo toosan oo ah mid ilaah cabsada oo sharka ka fogaada markaasaa shayddaan rabbiga u jawaabay oo wuxuu ku yidhi bal ayuub ma waxtar la'aan buu ilaah uga cabsadaa sawdayr kuma aad wareejin isaga iyo reerkiisa iyo waxa uu haysta oo dhanba shuqulkii gacmihiisaad barakaysay oo xoolihiisiina dhulkay aad ugu bateen laakiinse haddaba bal gacantaada soofidii oo wuxuu haysto oo dhan taabo oo isna sida runta ah hortaada wax xun buu kaaga sheegi doonaa markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi bal eeg wuxuu haysto oo dhammu gacantaaday ku jiraan laakiinse isaga nafsaddiisa waa inaadan far saarin markaasaa shayddaan rabbiga hortiisii ka tegey oo maalin ay wiilashiisii iyo gabdhihiisii wax ku cunayeen oo qamri ku cabayeen gurigii walaalkoodii ugu weynaa ayaa waxaa ayuub u yimid mid wargeeyo ah oo wuxuu ku yidhi iyadoo dibidii ay beerta jeexayaan oo dameerihiina ay agtooda daaqayaan ayaa waxaana soo weeraray reer sheebaa oo waxay dhaceen xoolihii oo weliba madiidinadiina seef bay ku laayeen oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego oo weli intii kaasu sii hadlayey ayuu mid kale yimid oo wuxuu yidhi ilaah dabkiisii ayaa samada ka soo dhacay oo wuxuu wada gubay oo baabbi'iyey idihii iyo madiidinadii la jirayba oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego oo weli intii kaasuu sii hadlayey ayuu mid kale yimid oo wuxuu yidhi reer kaldaayiin oo saddex koox ah ayaa geelii soo weeraray oo dhammaantiisna way dhaceen oo weliba madiidinadiinna seef bay ku laayeen oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego oo weli intii kaasu sii hadlayey ayuu mid kale yimid oo wuxuu yidhi wiilashaadii iyo gabdhahaagii waxay wax ku cunayeen oo qamri ku cabayeen gurigii walaalkooda ugu weyn oo bal eeg waxaa cidlada ka timid dabayl weyn oo gurigii afartiisa rukun bay ku dhufatay kolkaasuu ku dumay raggii dhallinyarada ahaa oo dhammaantood way dhinteen oo anigoo keliya ayaa ka soo baxsaday inaan warka kuu soo sheego markaasa ayuub sare joogsaday oo howiskiisii jexjeexay oo madaxiisiina wuu xiidhay oo intuu dhulka ku dhacay ayuu sujuuday oo wuxuu yidhi anigoo qaawan baan uurkii hooyaday ka soo baxay oo haddana anigoo qaawan baan halkaas ku noqon doonaa rabbigaa wax isiiyey oo haddana rabbigaa iga qaatay ammaan waxaa leh magaca rabbiga oo waxyaalahaas oo dhan ayuub innaba kuma uu dembaabin oo ilaahna eed kama uu sheegin ayuub cutubka labaad haddaba waxaa kaloo jirtay maalin kale oo ay ilaah wiilashiisu u yimaadeen inay rabbiga hortiisa isa soo taagaan oo weliba shayddaanna wuu soo dhex galay si uu isna rabbiga isu soo hortaago markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi war xaggee baad ka timid oo shayddaan wuxuu rabbiga ugu jawaabay waxaan ka imid dhulkii aan maray oo aan hor iyo dibba ugu dhex socday markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi addoonkayga ayuu ma ka fikirtay maxaa yeelay isaga oo kale dhulka ma joogo waayo isagu waa nin qumman oo toosan oo ah mid ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada oo weliba isagu daacadnimadiisii wuu sii haystaa inkastoo aad igu dirtay si aan isaga sababla'aan ugu halligo markaasaa shayddaan wuxuu rabbiga ugu jawaabay haragba harag baa loo baxshaa oo nin wuxuu haysto oo dhan ayuu naftiisa u baxshaa laakiinse bal haatan gacantaada soofidi oo lafihiisa iyo jidhkiisa taabo oo isna markaasuu hortaada waxun kaaga sheegi doonaa markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi bal ee gacantaaduu ku jiraa waxaadse u daysaa naftiisa markaasaa shayddaan rabbiga hortiisii ka tegey oo wuxuu ayuub tin iyo cirib ku dhuftay boogo xunxun markaasaa ayuub wuxuu qaatay dheri burburkiis inuu isku xoqo oo wuxuu dhex fadhiistay dambas markaasaa naagtiisii waxay ku tidhi war ma weli baad daacadnimadaadii sii haysanaysaa war hooy ilaah waxun ka sheeg oo iska dhimo laakiinse wuxuu iyadii ku yidhi waxaad u hadlaysaa sida naagaha nacasyada ah middood naawaa sidee ilaah gacantiisa intaynu samaan ka qaadanno miyaynan xumaanna ka qaadanayn oo in kastoo waxyaalahaas oo dhammu ay ku dhaceen ayuub innaba afkiisa kuma dembaabin haddaba ayuub saddexdiisii saaxiib markay maqleen xumaantii isaga ku dhacday oo dhan ayuu midkood kastaaba meeshiisii ka yimid oo kuwaasu waxay ahaayeen elifaas oo ahaa reer teemaan iyo bildaad oo ahaa reer shuuxii iyo soofar oo ahaa reer nacamaati oo iyana waxay dhammaantood ballan ku dhigteen inay u yimaadaan si ay isaga ugu tacsiyeeyaan oo ay ugu qalbi qaboojiyaan oo markay isagii meel fog ka arkeen oo ay aqoon waayeen ayay codkoodii kor u qaadeen oo ooyeen oo midkood waliba wuxuu jexjeexay huwiskiisii oo intay boor xagga samada u tuureen ayay madaxa isaga shubeen oo toddoba maalmood iyo toddoba habeen ayay isagii dhulka la fadhiyeen oo midkoodna erey keliya kuma oo dhan waayo waxay arkeen inuu aad iyo aad u xanuunsanayo ayuub cutubka saddexaad markaas dabadeed ayuub intuu afkiisa furay ayuu habaaray maalintii uu dhashay oo ayuub intuu hadal bilaabay ayuu yidhi dharaartii aan dhashay ha baaba'do iyo habeenkii la yidhi wiil baa calool galay maalintaasu gudcur ha ahaato oo ilaah yuusan iyada xagga sare kaga fiirsan oo nuurkuna yuusan iftiimin gudcur iyo hooska dhimashadu iyada mulki ha ka dhigteen daruuro ha ku degto oo wixii maalin madoobeeyaa oo dhammu ha cabsiiyeen oo habeenkaasna gudcur weynu ha qabsado oo ayaamaha sannadda yuusan ka dhex raynrayn oo yuusan soo dhex gelin bilaha tiradooda bal eeg habeenkaasu cidla ha noqdo oo cod faraxsan yaannu ka dhex yeedhin oo isaga ha habaareen kuwa maalinta habaaraa oo kicin kara bahalka la yidhaahdo lawayaataan fiidka xiddigihiisu gudcur ha noqdeen iftiin ha doondoono oo yuusan helin oo inaba yuusan arkin kaa hawaaberiga maxaa yeelay isagu ma uu awdin irdihii maxalka hooyaday oo indhahaygana dhib kama uu qarin bal maxaan u dhiman waayey markaan uurka ka soo baxay oo maxaa naftu iga bixi weyday isla markaan caloosha ka soo baxay bal jilbuhu maxay ii aqbaleen amase naasuhu inaan nuugo waayo hadda xasilloonaan baan ku jiifi lahaa oo waan iska seexan lahaa oo waan nasan lahaa aniga iyo boqoradda iyo la taliyayaasha dunida oo nafsaddooda talooyin u dhistay iyo amiiradii dahabka lahaan jiray oo guryahooda lacagta ka buuxsaday bal dhicis qarsoon maxaan u ahaan waayey ama sida dhallaan aan innaba iftiinka arag halkaas kuwa sharka ahu cidna kuma sii dhibaan oo kuwa dhalaaluna halkaasay ku nastaan maxaabiistuna halkaasay dhammaantood ku wada istareexaan mana ay maqlaan kii dulmi jiray codkiisa yar iyo weynba halkaasaa la wada joogaa oo addoonkuna sayidkiisa waa ka xor bal iftiin maxaa loo siiyaa kan dhibaataysan maxaase loo nooleeyaa kan naftiisu la qaraaraatay oo dhimasho u xiisooda oo aayan u imaanayn oo daraaddeed dhulka u qodqoda intuu qasnado qarsoon qodi lahaa in ka sii badan kuwaasoo aad u rereeya oo farxa hadday qabriga heli karaan bal maxaa iftiin loo siiyaa nin jidkiisu qarsoon yahay oo ilaah deyr ku wareejiyey waayo intaanan wax cunin ayaan taahaa oo cabaadkayguna wuxuu u shubmaa sida biyo oo kale waayo hadba wixii aan ka cabsado ayaa igu soo dega oo wixii aan ka boqo ayaa ii yimaada ma aan istareexsani mana aan xasillooni mana aan nasto laakiinse hadba dhibaato baa ii timaadda ayuub cutubka afaraad markaasaa aliifaas kii reer teemaan u jawaaba oo wuxuu ku yidhi mid hadduu isku dayo inuu kula hadlo ma ka xumaanaysaa laakiinse bal yaa hadal iska celin kara bal eeg adigu kuwa badan wax baad bartay oo gacmihii itaalka darnaana waad xoogaysay ereyadaadu way tiiriyeen kii sii dhacayey oo jilbihii tabarta yaraana waad adkaysay laakiinse haatan dhibaatadu aday kuu timid oo waad taag yaraynaysaa wayna ku soo gaadhay oo waad dhibaataysan tahay war kalsoonidaadu soo ma ay aha cabsida aad ilaahaaga ka cabsato rajadaaduse sow ma aha daacadnimada jidadkaaga waan ku baryayaaye bal wax xusuuso bal yaa weligiis haligmay isagoo aan xaq qabin amase xaggee baa mid quman lagu halaagay sidaan anigu arkay weligoodba kuwii xumaan tacbadaa oo balaayo beertaa isla waxaasay goostaan iyagu waxay ku baaba'aan ilaah neeftiisa oo waxay ku dhammaadaan afuufidda caradiisa libaaxa cidiisii iyo aarka caraysan codkiisii iyo libaaxyada yaryar miciyahoodiiba waa jajabaan libaaxa duqa ahu ugaarla'aanta buu u bakhtiyaa oo goosha dhasheediina way kala firdhaan haddaba war baa qarsoodi la iigu keenay oo dhegtayduna faqiisay qabsatay habeenkii markay riyooyinku fikiro kiciyaan oo ay dadku hurdo weyn ku fogaadaan ayaa cabsi iyo gariiru igu dhacay oo lafahayga oo dhammuna way wada ruxruxmadeen markaasaa ruux wejigayga soo hor maray oo timihii jidhkayguna waa soo wada istaageen oo isagii wuu joogsaday laakiinse muuqashadiisii waan kala saari waayey muuqaal baa indhahayga hortooda joogay intii muddo ah aamusnaan baa jirtay dabadeedna waxaan maqlay cod leh war nin dhiman karaa miyuu ilaah kaa sii caadilsanaan karaa mase nin baa ka sii daahirsanaan kara kii isaga abuuray bal eeg isagu addoommadiisa iskuma halleeyo oo malaa'igihiisana nacasnimu ku eedeeyaa intee ka sii badan buu eedeeyaa kuwa guryaha dhoobada ah deggan oo aas-aaskoodii boorka ku jiro oo sida balanbaalis u burbura subaxdii iyo fiidkii inta ka dhex leh ayay baabba'aan weligoodba way halligmaan iyadoo aan ciduna ka fekerayn xarkaha teendhooyinkoodii sow lama siibo way dhintaan iyagoo aan xigmad lahayn ayuub cutubka shanaad haddaba bal u yeer mid kuu jawaabayaa ma jira balse kuwa quduuska ah midkoodee baad u jeesanaysaa waayo ninkii nacas ah xanaaqiisaad dila oo kii doqon ahna ciilkiisaa dila amba waxaan arkay nacas xidid yeeshay laakiinse degdeg baan u habaaray rugtiisii carruurtiisu nabaaddiino way ka fog yihiin oo iridda agteeda ayaa iyaga lagu burburiyaa mana jiro mid samata bixiyaa kuwaas beertay goostaan waxaa cuna kuwa gaajaysan oo xataa qodxanta way kala soo dhex bixiyaan oo maalkoodana waxaa afka u kala haya siriq waayo balaayo kama soo baxdo ciidda dhibaatana kama soo dhex boodo dhulka laakiinse bini'aadmigu dhibaato buu u dhashay sida dhimbiiluhu kor ugu duulaan aniguse ilaah baan baryi lahaa oo xaalkaygana ilaah baan u dhiibi lahaa kaasoo sameeya waxyaalo waaweyn oo aan la baari karin iyo waxyaalo yaab badan oo aan la tirin karin oo dhulka roob ku di'iya beerahana biyo u soo dira oo kuwa hooseeyana kor buu u qaadaa kuwa baroortana nabaaddiinuu ku sarraysiiyaa marnaan buu ka dhigaa talada qaa'innada si aayan gacmahoodu u oofin karin farsamadoodii isagu kuwa xigmadda leh ayuu khiyaanadooda ku qabtaa oo kuwa qalloocan taladoodana degdeg baa loo rogaa oo maalinnimada ayay gudcur helaan oo harka ayay waxhabhabtaan sida habeennimada oo kale laakiinse isagu kuwa baahan ayuu ka badbaadiyaa seefta afkooda iyo kuwa xoogga badan gacantooda sidaas daraaddeed kii miskiin ahu rajuu leeyahay xumaantuse afkeeday xidhaa baal eeg waxaa faraxsan ninkii ilaah cannaanto haddaba ha quursan qaadirka edbintiisa waayo isagu wax buu nabar u yeelaa waana duubaa wuuna dhaawacaa gacmihiisuna way bogsiiyaan wuxuu kaa samata bixin doonaa lix dhibaato oo marka toddobaadna balaayo kuma taaban doonto innaba wakhtiga abaarta ah dhimashuu kaa furan doonaa wakhtiga dagaalkana xoogga seefta waad ka qarsoonaan doontaa karbaashidda carrabka oo baabbi'iddu markay timaaddana kama aad cabsan doontid innaba waad ku qosli doontaa baabbi'idda iyo abaarta oo dugaagga dhulkana kama aad baqi doontid waayo axdi baad la yeelan doontaa dhagaxyada berrinka oo dugaagga duurkana heshiis baad la ahaan doontaa oo waxaad ogaan doontaa in teendhadaadu nabdoon tahay oo xeradaada waad soo booqan doontaa oo waxba kama waayi doontid innaba oo weliba waxaad ogaan doontaa in farcankaagu badnaan doono oo dhashaaduna sida cawska dhulka bay ahaan doontaa oo cimri dheer baad qabrigaaga ku geli doontaa sida xidhmaha ruur ah xilliga loo soo xidho bal eeg annagu xaalkan waannu baarnay oo sidaas bayna tahay haddaba bal maqal oo nafsaddaada u ogow ayuub cutubka lixaad markaasaa ayuub jawaabay oo wuxuu yidhi haahe haddii dhibkayga la miisaami lahaa oo masiibadayda kafado la wada saari lahaa wuu ka sii cuslaan lahaa camuudda badaha sidaas daraaddeed hadalkaygii degdeg buu noqday waayo ilaaha qaadirka ah fallaarihiisii ayaa igu dhex jira oo naftayduna waabaayidoodii way cabaysaa oo ilaah cabsiintiisiina anigay igu soo kacdaa dameer debadeedku miyuu ciyaa markuu caws haysto dibiguse miyuu ciyaa markii cunto la siiyo wixii aan dhadhan lahayn miyaa cusbo la'aan la cuni karaa ukunta xabkeedu samiyow dhadhan leeyahay naftaydu way diiddaa inay taabato waxay ii yihiin sida cunto la naco oo kale haahe balmaan helo waxa aan u baryootamo oo ilaah balmuu isiiyo waxa aan u xiisoodo oo xataa ilaah balmuu iska jeclaado inuu i burburiyo oo balmuu gacantiisa iga sii daayo oo i baabbi'iyo markaas waan istariixi lahaaye oo waxaan u adkaysan lahaa xanuun aan ii turayn waayo ma aanan diidin kan quduuska ah ereyadiisii bal xooggaygu waa maxay inaan sugo aawadeed caaqirkayguse waa maxay inaan dulqaato aawadeed war xooggaygu ma xoogga dhagaxyadaba mise jidhkaygu ma naxaas baa war sow ma aha inaanan iscaawiyi karayn sawse xigmaddu igama fogaan kii diyaar u ah inuu qalbi jabo waa in saaxiibkiis u naxariisto waaba intaasoo uu ka tago cabsida ilaaha qaadirka ahe walaalahay waa u khiyaano badnaayeen sida durdur oo kale sida biyaha durdurrada ee iska baabba'a kuwaasoo barafka la madoobaaday oo uu barafka cad isku qariyo markay qoraxoodaan way libdhaan oo markay kululaadaanna meeshooday ka baabba'aan kuwa safraagees bay uga leexdaan waxay u baxaan xagga cidlada oo halkaasay ku dhintaan waxaa fiiriyey kuwa teemaa ka safray oo socotooyinkii sheebaha ayaa fishay way ceeboobeen waayo way rajeeyeen halkaasay yimaadeen oo way hungoobeen waayo hadda idinku sidaasaad ii noqoteen waxaad aragteen balaayo waanad baqdeen bal anigu miyaan idhi wax isii amase maalkaaga hadiyad iiga keen amase cadowga gacantiisa iga samata bixi amase iga furo gacanta kan idulma bal waxay bar oo anna waan iska aamusayaa oo ay garansii wixii aan ku qaldamay erayo runu xoog badana laakiinse balcanaantiinna muranka ahu maxay caddaysaa ma waxaad u malaynaysaan inaad erayo canaanataan maxaa yeelay kii quustay hadalkiisu waa sida dabayl oo kale waxaad saami u riddan lahaydeen maalka agoonta oo saaxiibkiinna waad ka faa'iidaysan lahaydeen haddaba raalli ahaada oo bal ifiiriya waayo sida runta ah been idiin sheegi maayo haddaba waan idin baryayaaye iska noqda yaan caddaalad la'aanu dhicin ee mar kale iska noqda waayo xaalkaygu waa xaq war ma caddaalad la'aan baa carrabkayga saaran mase carrabkaygaan waxyaalo xunxun dhadhamin karin ayuub cutubka toddobaad war soo hawl diyaar uma aha bini'aadmiga dhulka jooga sawse maalmihiisu ma aha sida kuwa shaqaale oo kale sida addoon hoos u xiisooda iyo sida shaqaale mushaaradiisa filanaya sidaasoo kale waxaa laysiiyaa bilo aan waxtar lahayn oo waxaa laysiiyaa habeenno daal badan haddaba markaan jiifsado waxaan idhaahdaa bal goormaan kici doonaa laakiinse habeenku waa dheer yahay oo tan iyo waaberiga waan rogrogmadaa jidhkaygii waxaa ku dedan dirxiyo iyo qolfo ciid ah haddaba dubkaygu waa isqabsadaa dabadeedna wuu sii dilaacaa cimrigaygu waa ka dheereeyaa duungudbiyaha dharsameeyaha oo rajo la'aan baan ku noolahay bal xusuusta in noloshaydu tahay dabayl uun ishayduna mar dambe samaan ma arki doonto kii ifiiriyaa ishiisu mar dambe ima arki doonto indhahaagu way ifiirin doonaan laakiinse anigu ma jiri doono sida daruurtu ay u libidho oo ay u baabba'do sidaasoo kale ayaa kiishii ool hoos u galaa uusan mar dambe kor uga soo noqonayn isagu mar dambe gurigiisii kuma soo noqon doono oo meeshiisiina mar dambe ma ay aqoon doonto sidaas daraaddeed anigu afkayga celin maayo waxaan ku hadli doonaa cidhiidriga qalbigayga oo waxaan ku caban doonaa tiiraanyada qaraar oo naftayda waar anigu ma bad baan ahay mase nibiriga badda bal maxaad ii daawanaysaa markaan idhaahdo sariirtaydaa ii raaxayn doonta oo gogashaydaa cabitaankayga iiga sahali doonta ayaad riyooyin igu baajisaa oo waxaad igu cabsiisaa muuqashooyin sidaas daraaddeed naftaydu waxay lafahayga ka doorataa ceejin iyo geeri noloshayda waan nacsanahay oo dooni maayo inaan weligay sii noolaado waar iska kaydaa waayo cimrigaygu waa neefsasho oo kale bal bini'aadmigu muxuu yahay oo aad u weynaynaysaa balse maxaad uga fakaraysaa isaga bal maxaad subax kasta u soo booqanaysaa oo aad daqiiqad kasta u tijaabinaysaa bal ilaa goormaadan iga sii jeesanayn oo aadan iska kaydaynayn intaan candhuuftayda liqayo oo haddii aan dembaabay bal maxaan kuu sameeyaa kaaga dadka ilaaliyow bal maxaad iiga dhigatay calaamad si aan nafsaddayda culaab ugu noqdo oo bal maxaad xadgudubkayga iiga saamixi weyday oo dembigaygana maxaad iiga fogayn weyday waayo haatan ciiddan ku dhex jiibsan doonaa aad baadna ii doondooni doontaa laakiinse siima aan jiri doono ayuub cutubka siddeedaad markaasaa bildaad oo ahaa reer shuuxi u jawaaba oo wuxuu ku yidhi ilaa goormaad waxyaalahan ku hadlaysaa oo ilaa goormaa erayada afkaagu ahaanayaan sida dabayl xoog badan war ma ilaah baa garsooridda qalloociya mase ilaaha qaadirka ah baa caddaaladda qalloociya haddii carruurtaadii ay isaga ku dembaabeen wuxuu iyagii u gacangeliyey xadgudubkoodii haddaad aad u barido ilaah oo aad baryootankaaga hor dhigto qaadirka haddaad daahir ahaan lahayd oo aad qumanaan lahayd sida xaqiiqada ah haatan wuu kuu soo toosi lahaa oo hoyga xaqnimadaadana wuu barwaaqayn lahaa oo in kastoo bilowgaagii yaraa haddana ugu dambaystaadu aad bay u weynaan lahayd waan ku baryayaaye bal qarniyadii hore waxweyddii oo bal soo garwaaqso waxyaalihii ay awoowayaashood fatasheen waayo innagu waxaynu nahay qoonkii shallayto oo qura oo waxba garan mayno maxaa yeelay cimrigeenna aan dhulka joognaa waa sida hoos oo kale warsow iyagu wax kuma bari doonaan oo wax kuuma sheegi doonaan oo soo qalbigooda kaalama hadli doonaan war miyaa cawdu ka bixi kartaa meel aan dhoobo lahayn caws tuurkuse miyuu bixi karaa biyo la'aantood intuu weli cagaarka yahay oo aan la goyn wuu ka hor engegaa dhalatada kale oo dhan kuwa ilaah iloobaa oo dhan wadiiqooyinkoodu waa sidaas oo kale oo ninkii cibaadolaawe ah rajadiisuna way baaba'daa oo kaas kalsoonaantiisu way kala jajabtaa oo aaminnimadiisuna waa sida xuub caaro oo kale wuxuu ku tiirsan doonaa gurigiisa laakiinse gurigiisu ma taagnaan doono aad buu u xajin doonaa laakiinse siima uu adkaan doono innaba isagu waa ku cagaar qoraxda oo laamihiisa curdanka ahuna waxay ka soo kor baxaan beertiisa oo xididadiisuna waxay isku duuduubaan taallo dhagaxyo ah oo wuxuu fiiriyaa meesha dhagaxyada isaga haddii meeshiisa laga baabi'iyo markaasay inkiri doontaa isaga oo waxay odhan doontaa anigu kumaba arag farxadda jidkiisu waa sidaas oo waxaa dhulka ka soo bixi doona kuwo kaleeto ilaah marnaba xoori maayo nin qumman kuwa sharka falase tiirin maayo wuxuu afkaaga ka buuxin doonaa qosol bushimahaagana qaylo farxad leh kuwa ku neceb waxay xidhan doonaan ceeb teendhada sharrowyaduna mar dambe siima jiri doonto ayuub cutubka sagaalaad markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi sida runta ah waan ogahay inay sidaas tahay laakiinse sidee baa nin xaqa ugu noqon karaa ilaah hortiis oo hadduu doonayo inuu la doodo isaga kunkii erayba mid qura ugama jawaabi karo qalbigiisu waa xigmad miiran oo xooggiisuna waa badan yahay bal yaa intuu isaga ka qalafsanaaday barwaaqoobay isagu wuxuu rujiyaa buuraha oo iyana ma ay yaqaaniin markuu caradiisa ku afgembiyo dhulka wuu ka ruxruxaa meeshiisa oo tiirarkiisuna way wada gariiraan wuxuu amraa qoraxda oo iyana sooma ay baxdo xiddigahana wuu xidhaa isagoo keliya ayaa samooyinka kala bixiya oo wuxuu ku dul socdaa hirarka badda oo wuxuu sameeyey ururrada xiddigaha oo la yidhaahdo oorsada iyo oriyoon iyo toddobaadyada iyo xiddigaha koonfureed wuxuu sameeyaa waxyaalo waaweyn oo aan la baari karin oo ah waxyaalo yaab badan oo aan la tirin karin wuu i ag maraa aniguse uma jeedo isaga wuu iga gudbaa aniguse waxba kama ogi bal wax buu qabsadaa ee yaa ka hor joogsan kara oo bal yaa ku odhan doona war maxaad samaynaysaa ilaah caradiisa ka soo celin maayo oo kalmayayaasha kibirka lahuna isagay hoos fooraraan haddaba bal anigu sidee baan ugu jawaabi karaa oo aan ereyadayda kala doortaa si aan isaga kula hadlo inkastoo aan xaq ahaan lahaa weliba uma aanan jawaabeen isaga ilowse waxaan iska baryi lahaa kan i xukumaya haddaan baryi lahaa oo uu ii jawaabi lahaa ma aanan rumaysteen xataa inuu codkayga maqlay waayo isagu wuxuu igu jejebiyaa duufaan oo nabrahaygana sababla'aan buu u sii kordhiyaa isagu iima oggola inaan neefsado laakiinse qaraar buu iga buuxiyaa bal haddaan xagga xoogga ka hadalno isagu waa itaal miiran balse xagga xukunka yaa wakhti ii sheegaya inkastoo aan xaq ahay afkayga ayaa i xukumi doona inkastoo aan qumanahay waxaa igu caddaan doonta qallocnaan anigu waan qumanahay oo nafsaddayda kama fikiro noloshaydana waan quursadaa kulli waa isku mid oo sidaas daraaddeed waxaan idhaahdaa isagu wuu wada baabi'iyaa kan quman iyo kan sharka ahba haddii balaayadu haddiiba wax disho wuu ku majaajiloon doonaa jerebaadda kuwa aan xaqa qabin dhulka waxaa gacanta loo geliyey kan sharka ah oo isna wuxuu indhasaabaa xaakinnadii dhulka bal hadduusan isaga ahayn haddaba waa ayo haddaba cimrigaygu waa ka sii dheeraayaa nin orda wuu iga cararaa oo wanaagna ma arko wuxuu ii dhaafay sida dooniyaha dheereeya iyo sida gorgorraq ku soo deganaya haddaan odhan lahaa cabatinkayga waan iloobi lahaa oo tiiraanyada jaaha iga saaran waan iska tuuri doonaa oo waan faraxsanaan doonaa waxaan ka baqayaa cololxumadayda oo dhan waayo waan ogahay inaadan ii haysanayn sidii mid aan xaq qabin kolleyba waa lay xukumayaaye bal maxaan waxtar la'aan u hawshoodaa haddaan biyo baraf ah ku maydho oo aan gacmahayga aad iyo aad u nadiifiyo adigu waxaad igu dhex tuuri doontaa bohol oo xataa dharkaygu waa inici doonaa waayo isagu nin ma aha sidaydoo kale si aan isaga ugu jawaabo oo annu labadayduba xukun u wada galno ma jiro nin noo dhexeeya oo labadayadaba gacantiisa na saari kara isagu ushiisa ha iga fogeeyo oo cabsidiisuna yaanay ibajin markaas waan hadli lahaa oo isaga kama aanan baqeen waayo anigu sidaas ma ihi ayuub cutubka tobanaad naftaydu noloshayday la daalan tahay oo joojin la'aan waan ku sii caban doonaa oo qaraarka naftayda waan ku hadli doonaa waxaan ilaah ku odhan doonaa hay xukumine bal waxaad i tustaa waxa aad aawadood iila diriraysid bal miyay kuu wanaagsan tahay inaad cidhirrisid oo aad quursatid shuqulkii gacantaada oo haddana aad iftiimisid kuwa sharka ah taladooda ma waxaad leedahay indho bini'aadmi mise sida dadkaad wax u aragtaa wakhtigaagu ma sida wakhtiga dadkoo kalea cimrigaaguse ma sida cimriga dadkoo kalea oo bal ma sidaas daraaddeed baad xumaantayda u daba joogtaa oo aad dembigayga u baaraysaa inkastoo aad og tahay inaanan sharru ahayn oo uusan jirin mid gacantaada iga samata bixinaya gacmahaaga ayaa iqabanqaabiyey oo i dhisay dhammaantay laakiin haddana intaad igu soo jeesato ayaad i duminaysaa bal xusuuso waan ku baryayaaye inaad ii dhoobtay sidii wax dhoobo laga sameeyey haddaba ma boorkaad dib iigu celinaysaa warsow sidii caano iima aadan daadin oo sidii garoor oo kale sow igama aadan dhigin waxaad i huwisay harag iyo hilib oo waxaad dhammaantay igu dhistay lafo iyo seedo waxaad i siisay nolol iyo raallinimo oo booqashadaadiina waxay xanaanaysay ruuxayga laakiin waxyaalahaas qalbigaaga waad ku qarisay oo waan ogahay intaasu ay kugu jirto haddaan dembaabo waad iska kay fiirsataa oo ma aad caddaysid inaan dembi la ahay haddaan sharrow ahay anaa iska hoogay oo haddaan xaq ahayna innaba madaxayga kor u qaadi maayo anigoo ceeb ka buuxa oo dhibaatadayda fiirinaya oo haddii madaxaygu kor isu qaadana waxaad ii ugaarsataa sida libaax oo kale oo haddana wax laga yaabo ayaad igu samaysaa waxaad i keensataa markhaatiyaal cusub oo dhirifkaagana waad igu sii kordhisaa oo hadba waxaad igu soo daysaa col iyo balaayo isu kay bedbeddela bal maxaad iiga soo bixisay uurkii hooyaday waxaa wanaagsanaan lahayd in naftu iga baxdo iyadoo aan iluna i arag waxaa igu habboonaan lahayd inaan ahaado sidii wax aan jirin oo waxaa ii roonaan lahayd in qabriga la ii qaado isla markii aan uurka hooyaday ka soo baxay war cimriga noloshaydu sow wax yar ma aha haddaba iska kaydaa oo idhaaf aan in yar naste intaanan tegin meesha aanan ka soo noqonayn oo ah dalka gudcur iyo hooska dhimashada kaasoo ah gudcur qara weyn oo ah sida mugdi dam ah dalkaas oo ah hooska dhimashada oo aan innaba nidaam lahayn halkaas oo iftiinku yahay sida mugdiga oo kale ayuub cutubka toban iyo koowaad markaasaa soofar oo ahaa reer nacamaati u jawaabo oo wuxuu ku yidhi warsow waajib ma aha in laga jawaabo ereyada faraha badan balse ninka hadalka badan xaq ma laga dhigaa amase faankaagu miyuu dadka aamusin karaa oo markaad majaajilootid miyaan ninna kugu kashifi karin waayo waxaad leedahay cilmigaygu waa daahir oo nadiif baan ku ahay indhahaaga hortooda bal muu ilaah hadlo oo bal muu bushimihiisa furo isagoo kaagees ah oo bal muu ku tuso waxyaalaha qarsoon ee xigmadda ah waayo way badan yihiin haddaba bal ogow in ilaah kaa jisaynayo in ka sii yar ciqaabta dembigaagu istaahilo war miyaad baari kartaa ilaah axwaalkiisa moolka dheer miyaadse ilaaha qaadirka ah si kaamil ah u garan kartaa xigmaddiisu way u sarraysaa sida samada ee bal maxaad samayn kartaa oo shee'oolna way ka sii mool dheer tahay ee maxaad garan kartaa qiyaasteeduna waa ka sii dheer tahay dhulka waana ka sii ballaaran tahay badda oo dhan oo isagu hadduu dhex gudbo wax kastana xidho oo uu garsoorid isugu yeedho bal yaa isaga hor joogsan kara waayo wuu gartaa dadka waxmatarayaasha ah weliba xumaantana wuu arkaa sow kama fakirin laakiinse ninkii waxmataro ahu waxgarasho waa ka maran yahay hubaal dadku wuxuu u dhashaa sida qayl dameer dabadeed haddaad qalbigaaga hagaajisid oo aad isaga gacmaha u fidsatid haddii xumaanu gacantaada ku jirta iska fogee oo xaqdarrana yaanay teendhooyinkaaga degin hubaal markaasaad wejigaaga kor u qaadi doontaa isagoo aan ceeb lahayn oo waad adkaan doontaa mana aad baqi doontid waayo dhibaatadaada waad iloobi doontaa oo waxaad u xusuusan doontaa sidii biyo ku dhaafay oo noloshaaduna way ka sii dhalaal dheeraan doontaa harkii oo inkastoo gudcir jiro waxay ahaan doontaa sida subaxda oo ammaan baad ahaan doontaa maxaa yeelay rajaa jirta hareerahaagaad fiirin doontaa oo nabaaddiinona waad ku nasan doontaa weliba waad yiibsan doontaa oo waxba kuma cabsiin doonaan hubaal kuwa badan ayaa raallinimo kaa baryi doona laakiinse kuwa sharka ahu way indhabeeli doonaan mana ay heli doonaan jid ay ku cararaan rajadooduna waxay ahaan doontaa nafta oo ka dhacda ayuub cutubka toban iyo labaad markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi shakila'aan waxaad tihiin dadkii oo xigmad baa idinla dhiman doonta laakiinse aniguba waxgarasho baan leeyahay sidiinna oo kale oo weliba idinkama aan liito bal waxyaalahan oo kale kan aan garanaynu waa ayo waxaan la mid ahay sida mid saaxiibkiisu ku maadaysto anoo ilaah baryayey oo isna uu ii jawaabay ninkii xaq ah oo quman waa lagu maadaystaa kii istiraaxsan fikirkiisu waa yaraystaa nasiib darrada laakiinse diyaar bay u tahay kuwa cagtoodu simbiriraxato kuwa wax dhaca teendhooyinkoodu way barwaaqoobaan oo kuwa ilaah ka caraysiiyaana ammaan bay ku joogaan oo ilaahna gacmahooduu wax kasta uga buuxshaa laakiinse haatan bal xayawaanka wax weydii oo iyana waxbay ku bari doonaan iyo haadka hawada oo iyana waxbay kuu sheegi doonaan amase bal dhulka la hadal oo isna wax buu ku bari doonaa oo kalluunka badduna waxbuu kuu sheegi doonaa bal yuu yahay kan aan waxyaalahan oo dhan ka garanayn inay gacanta rabbigu waxaan samaysay kaasoo gacantiisa ku haya nafta wax kasta oo nool iyo neefta bini'aadmiga oo dhan warsow dhegtu ereyada ma kala soocdo sida dhanxana guba cuntadiisa u dhadhamiyo odayaashu waxay leeyihiin xigmad oo cimriga dheerna waxaa laga helaa waxgarasho isagu wuxuu leeyahay xigmad iyo xoog oo wuxuu leeyahay talo iyo waxgarasho bal eeg isagu wax buu dumiyaa oo wuxuu dumiyaana mar dambe lama dhisi karo nin buu xidhaa oo wax furi kara lama arko biyuhuu celiyaa oo way iska guraan oo haddana wuu soo daayaa markaasay dhulka qarqiyaan xoog iyo xigmaduba isagay la jiraan oo kan la qiyaaneeyey iyo kan wax qiyaaneeyeyba isagaa iska leh taliyayaasha wuxuu u kaxaystaa sida booli la dhacay xaakinnadana nacasyo buu ka dhigaa wuxuu furaa boqorradda xidhan oo dhex xir buuna u xidhaa wadaaddadana sida booli la dhacay buu u kaxaystaa oo kuwa xoogga badanna wuu afgembiyaa kuwa la aaminayna wuu hadal beeliyaa oo odayaashana waxgarashaduu ka qaadaa amiirrada wuxuu ku shubaa quursasho kuwa xoogga badanna suunkooduu dabciyaa wuxuu gudcurka ka soo saaraa waxyaalo mool dheer oo hooska dhimashadana iftiinkuu u soo bixiyaa quruumaha wuu badiyaa oo haddana wuu wada baabbi'iyaa oo quruumaha wuu ballaariyaa oo haddana wuu kaxeeyaa wuxuu aqliga ka qaadaa madaxda dadyowga dhulka oo wuxuu iyaga ku warwareejiyaa meel cidlo ah oo aan jid lahayn waxay wax ka haabhaabtaan gudcurka iyagoo aan iftiin lahayn oo wuxuu iyaga ka dhigaa inay u dhaadhacaan sida nin sakraan ah ayuub cutubka toban iyo saddexaad bal eega waxaan oo dhan ishaydu waa aragtay dhegtayduna waa maqashay oo way garatay wixii aad taqaaniin anna waan aqaan sidoo kale anigu idinkama liito innaba sida xaqiiqada ah waxaan doonayaa inaan ilaaha qaadirkaa la hadlo oo waxaan jeclahay inaan ilaah la xaajoodo laakiinse idinku waxaad tihiin kuwa beenta hindisa oo dhammaantiin waxaad tihiin dhakhtarro aan waxtar lahayn bal maad iska aamustaan taasu xigmad bay idiin ahaan lahayd haddaba bal xaajadayda maqla oo baryootanka bushimahayga dhegaysta war ma ilaah aawadiis baad xaqdarro wax ugu odhanaysaan oo ma isaga aawadiis baad khiyaano ugu hadlaysaan war ma isagaad u eexanaysaan oo ma ilaah aawadiis baad u diriraysaan war miyay idiin wanaagsan tahay inuu idin baaro mase sida nin loo khiyaaneeyo ayaad isaga u khiyaanaynaysaan sida xaqiiqada ah haddaad qarsoodi dadka ugu kala eexataan isagu wuu idin canaanan doonaa war sow saraysnaantiisu idin cabsiin mayso oo sow baqdintiisu idinku dhici mayso hadalkiinna xusuusta lahu waa mahmaayo dambas ah oo dhufaysyadiinnuna waa dhufaysyo dhoobo ah haddaba iska aamusa oo iska kay daaya aan iska hadle oo wixii dhici lahaaba ha igu dhaceen haddaba hilibkayga ayaan ilkahayga ku qaadayaa oo noloshaydana gacantaydaan ku ridayaa oo inkastoo uu idilo weli waan rajaynayaa habase yeeshee hortiisaan kula xaajoonayaa oo weliba kaasu wuxuu ahaan doonaa badbaadadayda waayo nin aan cibaado lahaynu hortiisa imaan maayo hadalkayga aad u dhegaysta oo warmadaydu dhegihiinna ha gasho bal eega hadda xaalkayga waan soo hagaajiyey oo waan ogahay in xaq layga dhigayo bal yuu yaa kan ila doodayaa waayo hadda waan iska aamusayaa oo naftuna waa iga dhacaysaa laba waxyaalood oo keliya ha igu samayn oo anna markaas nafsaddayda wejigaaga ka qarin maayo gacantaada iga fogee oo waxyaalahaaga laga cabsoodana yaanay ibaajin oo markaas ii yeer oo anna waan kuu jawaabi doonaa amase anigu aan hadlo oo adigu ii jawaab bal xumaantooyinkayga iyo dembiyadaydu waa imisa bal xadgudubkayga iyo dembigayga iyo ogeysii bal maxaad wejigaaga u qarinaysaa oo aad iigu haysataa sidii mid cadow kuu ah ma waxaad dhibaysaa caleen iska bidaysa oo ma waxaad eryanaysaa xaab engegay waayo waxyaalo qaraar baad iga qortaa oo waxaad idhaxalsiisaa xumaatooyinkii dhallinyarnimadayda oo weliba cagahayga waxaad gelisaa jeebbooyin oo jidadkayga oo dhanna waad wada fiirisaa cagahaygana xad baad u dhigtaa oo waxaan la mid ahay wax qurmay oo baabba'aya iyo sida dhar aboor cunay oo kale ayuub cutubka toban iyo afaraad ninkii naagu dhashaaba cimrigiisu waa maalmo yar iyo dhibaato miidhan wuxuu u soo baxaa sida ubax oo kale oo haddana waa la gooyaa oo wuxuu u cararaa sida hoos oo kale oo inaba siima raago haddaba mid sidaas oo kalaad indhaha u kala qaadaysaa oo ma anigaad xukun ila soo gelaysaa bal yaa wax wasaq ah wax nadiif ah ka soo bixin kara xataa mid qura oo saas yeeli karaa ma jiro maxaa yeelay dadka cimrigiisu waa go'an yahay oo inta bilood oo uu jirayo tiradoodana adiga haaya oo waxaad u dhigtay sohdin uusan dhaafi karin bal ha nastee isaga ka sii jeeso ilaa uu cimrigiisa ka dhammaysanayo sida shaqaale maalintiisa u dhammaysto waayo geed dheer haddii la gooyo rajuu leeyahay inuu mar kale soo biqlo iyo in laantiisa curdanka ahu aayan joogsan inkastoo xididkiisu uu ciidda ku dhex gaboobo oo ay jidhiddiisana dhulka dhexdiisa ku dhimato biyaha urkooda ayuu ku biqli doonaa oo waxaa ka soo bixi doona laamo curdan ah oo dhalato la moodo laakiinse ninku wuu dhintaa wuuna iska baabba'aa oo ninka naftu waa ka dhacdaa oo bal xaggee buu joogaa isagu biyuhu badda way ka dhammaadaan oo webiguna waa guraa oo waa iska engegaa sidaas oo kalaa dadku u jiibsadaa oo mana uu kaco oo jaaray samooyinku wada baabba'aan iyagu sooma toosi doonaan oo hurdadoodana kama kici doonaan haahe bal maad shi'ool igu qarisid oo bal maad meel qarsoon igu haysid ilaa caradaadu dhaafto oo bal maad wakhti go'an ii qabatid oo aad isoo xasuusatid mar hadduu nin dhinto miyuu soo noolaanayaa maalmaha dadaalkayga oo dhan waan iska sugi lahaa ilaa uu isbeddelkaygu yimaado waad ii yeeri lahayd oo anna waan kuu jawaabi lahaa oo adna waxaad damac kaa geli lahaa shuqulkii gacmahaaga laakiinse haatan waad tidhisaa tillaabooyinkayga balse miyaadan dembigayga isha ku hayn xadgudubkaygii kollay baa lagu xidhay oo xumaantaydiina meel baad ku dhuujisay oo sida xaqiiqada ah buurtii dhacdaa waa baaba'daa oo dhagaxiina meeshiisii wuu ka dhaqaaqaa biyuhu dhagaxyaday lisaan oo daadkooduna wuxuu qaadaa ciidda dhulka oo aadna sidaasoo kalead u baabbi'isaa bini'aadmiga rajadiisa weligaaba waad ka adkaataa isaga oo isna wuu iska baxaa oo jaahiisa waad beddeshaa oo waad iska dirtaa isaga wiilashiisa waa la sharfaa laakiinse isagu waxba kama oga oo haddana hoos baa loo ridaa laakiinse isagu waxba kama garto iyaga laakiinse xanuunka jirhkiisa oo keliya buu gartaa oo nafsaddiisa oo keliya ayuu u baroortaa ayuub cutubka toban iyo shanaad markaasaa elifas kii reer teemaan isagii u jawaabay oo wuxuu ku yidhi war nin xigmad lahu miyuu ku jawaabaa aqoon aan waxba tarayn oo bal miyuu calooshiisa ka buuxiyaa dabaysha bari miyayse ku habboon tahay inuu ku xaajoodo hadal aan faa'iido lahayn amase hadallo uusan innaba wanaag ku samayn karin cabsida waad baabbi'isaa oo cibaadadana ilaah hortiisa waad ka joojisaa waayo afkaaga waxaa waxbara xumaantaada oo waxaad doorataa carabka qaa'inka haddaba waxaa ku xukuma afkaaga oo aniga ma aha hubaal bushimahaaga qudhooda ayaa kugu marag fura war ma ninkii bini'aadmiga ugu hor dhashaad tahay mase buuraha hortooda baad soo dhalatay war talada qarsoon oo ilaah miyaad maqashay oo nafsaddaada miyaad xigmad ula hadhay war maxaad og tahay oo aanan anugu ogayn oo bal maxaad garanaysaa oo aanan garanayn waxaa nala jooga rag ciro leh iyo odayaal da'weyn oo aabbaha ka sii fil weyn ma kugu yar yihiin qalbiqaboojiska ilaah iyo ereyga sida qabow kuula macaamiloodaa bal maxaa qalbigaagu kuu fogeeyaa maxaase indhahaagu u gebgab leeyihiin oo aad ruuxaaga ilaah ugu soo jeedisaa oo erayo caankaas ah aad afkaaga uga soo daysaa bal bini'aadmigu muxuu yahay oo uu daahir ahaado kii naagu dhashayse muxuu yahay oo uu xaq ahaado bal eeg ilaah ma aamino kuwiisa quduuska ah oo xataa samooyinku hortiisa daahirku ma aha haddaba bal sidee buu u daahir ahaanayaa nin karaahiyo iyo wasaqaan ah oo dembiga sida biyo u cabaa bal imaqal wax baan ku tusayaa oo wixii aan arkay oo dhan waan kuu sheegayaa kuwaasoo rag xigmad lahu ay awooyaashood ka heleen oo aayan qarin kuwaasoo dalka keligood la siiyey oo uusan shisheeye innaba dhex mari jirin ninkii shar ahu sida naag u foolato oo kale ayuu u xanuunsadaa cimrigiisa oo dhan intaas oo ah sannadihii loo kaydiye kuwa wax dulma oo sanqadh cabsi leh ayaa dhegihiisa gasha oo wakhtiga barwaaqadana baabbi'iyuhu waa u soo iman doonaa isagu ma rumaysto inuu gudcurka ka noqon doono iyo inay seeftu isaga sugayso meel meel buu cunto u wareegaa isagoo leh meeday oo wuxuu og yahay inay maalinta gudcurku isaga u diyaar tahay waxaa isaga bajiya dhib iyo cidhiiri oo isagay uga adkaadaan sida boqor dagaal isu diyaariyey maxaa yeelay isagu gacantiisuu ilaah ku taagay oo ilaaha qaadirka ah kibir buu ku caasiyaa wuxuu kula ordaa madax adag iyo gaashaamadiisa biro ku taagan yihiin maxaa yeelay wejiga ayuu ka cayilay oo bawdooyinkana baruur buu ku yeeshay oo wuxuu degay magaalooyin baabba ah iyo guryo aan lagu hoyan oo u diyaarsan inay tuulmooyin burbur ah noqdaan isagu taajir noqon maayo oo maalkiisuna sii raagi maayo oo dhulkana ku sii waari maayo isagu marnaba gudcur ka bixi maayo oo laamihiisa olol baa qallajin doona oo neefta afkiisa ayaa qaadi doonta yuusan wax aan waxba tarayn isku hallayn isagoo isqiyaanaynaya waayo wax aan waxba tarayn ayaa abaalgudkiisa ahaan doona wakhtigiisii ka hor buu dhammaan doonaa oo laantiisuna ma cagaaroobi doonto sida canabka ayuu midhihiisa ceeriin iska ridi doonaa oo sida saytuunka ayuu ubaxiisa iska daadin doonaa waayo ururka cibaadalaawayaashu wuxuu ahaan doonaa wax aan waxba dhalin oo teendhooyinka kuwa laaluushka qaatana dabbaa baabbi'in doona iyagu waxay uuraystaan balaayo xumaanna way dhalaan oo calooshooduna waxay diyaarisaa khiyaano ayuub cutubka toban iyo lixaad markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi anigu waan maqlay waxyaalo badan oo caynkaas ah idinku dhammaantiin waxaad tihiin qalbiqaboojiyayaal qalqalloocan hadal dabayl ahu miyuu dhammaadaa balse maxaa kaa dhirfinaya oo aad u jawaabaysaa haddii naftiinnu ahaan lahayd naftayda anigu waan u hadli kari lahaa sidiinna oo kale oo hadal waan idinku kor tuuli kari lahaa oo madaxaygana waan idinku ruxruxi kari lahaa laakiinse anigu afkayga waan idinku xoogayn lahaa oo tacsiyaynta bushumahayguna way idin qalbi qaboojin lahayd anigu haddaan hadlo xanuunkaygu igama yaraado oo haddaan iska aamusana miyaan in ka yar xanuunsadaa laakiinse haatan wuu idaaliyey oo guutadaydii oo dhan cidlo baad ka dhigtay waad iqabsatay taasuna waa marag iga gees ah oo waxaa igu kaca macluulkayga oo foolka fool ayuu igu markhaati furaa isagoo cadhaysan ayuu idildalaacsaday oo wuu isilciyey wuuna igu ilka jiriqsaday oo cadowgaygii indhuhu igu caddeeyey iyagu afkay ii kala qaadeen oo quursasho ayay dhabanka igaga dharbaaxeen oo dhammaantoodna way isu kay wada urursadaan ilaah wuxuu gacantooda igeliyaa cibaadalaawayaasha oo wuxuu igu dhex tuuraa gacmaha kuwa sharka ah anigoo iska istaraxsan ayuu i kala jejebiyey oo intuu surka i qabtay ayuu i kala burburiyey oo weliba intuu meel i qotomiyey ayuu goolibaar iga dhigtay qaansoolayaashiisii ayaa i hareereeya oo keliyahaygii ayuu kala goggooyaa oo xameetidaydiinna dhulkuu ku daadshaa isagu wuu i jejebiyaa oo nabarba nabar buu iga kor mariyaa oo sidii nin xoog badan ayuu orod igula soo kacaa korkayga waxaan ku tolay joonyad oo xooggaygiina ciiddaan ku riday wejigaygii oohin buu la beddelmay oo indhaha daboolkoodana waxaa ii jooga hooskii dhimashada inkastoo aanay xaqdarro ku jirin gacmahayga oo uu baryootankayguna daahir yahay dhulkow dhiiggayga ha qarinin oo qayladayduna yaanay meelay ku nasato lahaan oo hadda bal eeg markhaatigaygii wuxuu joogaa samada oo kii idamiintaana xagga saruu joogaa saaxiibbaday way igu qoslaan laakiinse indhahaygu ilmo bay u daadiyaan xag ilaah bal muujiro mid dadka ilaah ula hadla siduu nin deriskiisa ugu hadlo oo kale waayo markii dhowr sannadood dhaafaan waxaan mari doonaa jidka aanan mar kale dib uga soo noqonayn ayuub cutubka toban iyo toddobaad ruuxaygii waa tabar darnaaday cimrigaygiina waa dhammaaday oo qabrigu waa ii diyaar sida xaqiiqada ah waxaa ila jooga majaajilowyo oo ishayduna waxay fiiro u leedahay ka cadhaysiintooda haddaba rahaamad isii oo damiin ii noqo bal yaa jooga oo gacanta dhaar iigu dhiibaya waayo qalbigooda waxgarashadii waad ka qarisay oo sidaas daraaddeed iyaga ma aad sarraysiin doontid kii saaxiibbadiis u yeedha inay maal ka qayb geliyaan carruurtiisu way indhabeeli doonaan oo weliba isagu wuxuu iga dhigay wax ay dadku ku halqabsadaan oo waxaa noqday mid ay dadku candhuuf ku tufaan indhahaygii murug bay la arag daran yihiin oo xubnahaygii oo dhammuna waxay noqdeen sidii hoos oo kale dadkii toolmoonnu waxaan way la yaabayaan oo kan aan xaqa qabinuna wuxuu ku kacayaa cibaadalaawaha laakiinse kii xaq ahu jidkiisa wuu ku sii adkaysan doonaa oo kii gacmo nadiifsan lahuna aad iyo aad buu u sii xoogaysan doonaa laakiinse idinku dhammaantiin bal soo noqda oo ii kaalaya oo anna nin xigmad leh idinkama heli doono cimrigaygii waa dhammaaday oo qasdigaygii iyo fikraddii qalbigayguba waa baaba'een habeenka waxay u beddelaan maalin oo waxay yidhaahdaan iftiinku waa u dhow yahay gudcurka haddaan shii'ool u rajeeyo sida gurigaygii oo kale ama haddaan gogashayda gudcurka ku dhex fidsado oo haddaan qurunka ku idhaahdo adigu waxaad tahay aabbahay oo aan dirxigana ku idhaahdo adigu waxaad tahay hooyaday iyo walaashay bal markaas meeday rajadaydu oo bal yaase rajadayda arki doona waxay hoos ugu dhaadhici doontaa khataarada shii'ool markaannu ciidda wada galno ayuub cutubka toban iyo siddeedaad markaasaa bildaad oo ahaa reer shuuxii u jawaabay oo wuxuu ku yidhi war ilaa goormaad hadallo sii wadaysaan war bal fiirsada oo annana dabadeed baannu hadlaynaa war bal maxaa sida xayawaan naloogu tiriyaa oo bal maxaannu hortiinna ugu nijaasownay war waa adiga xanaaq daraaddiis isla jeexjeexayeye dhulka ma daraaddaa baa looga tegayaa mase dhagaxa ayaa meeshiisa laga rujinayaa hubaal iftiinka sharrowgu wuu demi doonaa oo ololka dabkiisuna siima iftiimi doono iftiinka teendhadiisu wuxuu ahaan doonaa gudcur oo laambaddiisa kor taalna way demi doontaa tallaabooyinka itaalkiisu way iscidhiidhin doonaan oo taladiisu isagay hoos u ridi doontaa waayo isagu wuxuu cagta gashadaa shabag oo wuxuu ku kor socdaa dabin waxaa isaga cidhibta ku dhegi doona dabin oo qool baana qabsan doona waxaa dhulka ugu qarsan siriq oo jidkana waxaa u yaal dabin dhinac kasta waxaa ka bajin doona cabsi oo xataa gadaalna way ka soo eryan doontaa xooggiisa waxaa dili doonta gaajo oo balaayano agtiisay diyaar ku tahay oo waxay baabbi'in doontaa xubnaha jidhkiisa oo curadka dhimashada ayaa xubnihiisa baabbi'in doona oo isaga waa laga rujin doonaa teendhadiisa uu isku halleeyo oo waxaa loo keeni doonaa boqorka cabsida teendhadiisa waxaa ku jiri doona wax aan wixiisa ahayn oo hoogiisana waxaa lagu soo kor firdhin doonaa baaruud xididdadiisa hoose way qallali doonaan oo laamihiisa sarena waa la jari doonaa dhulka laguma xusuusan doono oo jidkana magac kuma uu yeelan doono isaga iftiin baa gudcur looga kaxayn doonaa oo dunidana waa laga eryi doonaa oo isagu dadkiisa kuma dhex lahaan doono wiil uu dhalay iyo mid uu wiilkiisii dhalay toona ama mid ku hara meelihii uu degganaan jiray dadka ka dambeeyaa waxay ka yaabi doonaan wakhtigiisa sidii ay kuwii horeba uga baqeen sida xaqiiqada ah guryaha kuwa aan xaqa ahayn waa sidaas oo kale oo kii aan ilaah aqoon meeshiisiina waa tan ayuub cutubka toban iyo sagaalaad markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu yidhi war ilaa goormaad naftayda dhibaysaan oo aad erayo igu burburinaysaan toban jeer baad icaydeen haddaba miyaydan ka xishoonayn inaad saas oo xun iila macaamilootaan oo sida xaqiiqada ah haddaan qaldamay qaladkaygu anigu igu hadhayaa oo sida xaqiiqada ah haddaad iska kay weynaysaan oo aad ceebtayda igu caddaysaan inaan dembi leeyahay haddaba bal ogaada in ilaah i afgembiyey oo uu shabagtiisii igu wareejiyey bal eega dulanka daraaddiis waan u qayliyaa laakiin lay maqli maayo oo caawimaad waan u qayshadaana caddaaladduse ma jirto jidkaygii ayuu ooday si aanan u dhaafi karin oo waddooyinkaygiina gudcur buu ka dhigay ammaantaydii wuu iga xayuubiyey oo taajkiina madaxayga wuu ka qaaday xagga iyo xaggaaba wuu iga dumiyey oo baabba waan noqday oo rajadaydiina sidii geed oo kale ayuu u rujiyey aad buu iigu carooday oo sida mid cadowgiisa ah ayuu igu tiriyaa ciidamadiisii oo dhammu way wada yimaadaan oo jid bay dhistaan si ay iigu kacaan oo teendhadayda hareeraheeda ayay degaan walaalahay wuu iga fogeeyey oo kuwii aan iqiinna way iga wada shisheeyoobeen ehelkaygii way idayriyeen oo saaxiibbadaydiina way iiloobeen kuwa reerkayga ku hoyda iyo gabdhaha addoommahayga ahuba waxay igu tiriyaan shisheeye oo hortooda waxaan ku ahay ajannabi waxaan u yeedhaa addoonkaygii oo inkastoo aan afkayga ku baryo iima jawaabo innaba naagtaydu waxay nacdaan neeftayda oo carruurtii hooyaday dhashayna waxay nacaan baryootankayga xataa dhallaanka yaryaru way i quursadaan oo haddaan sara joogsado way i caayaan saaxiibbadaydii aan ku kalsoonaa oo dhammu way i karaahsadaan oo kuwii aan jeclaana way igu soo jeesteen haraggayga iyo hilibkaygu waxay ku dhagaan lafahayga oo dirqi baan ku baxsaday saaxiibbadeeyow iinaxa oo iinaxa waayo gacantii ilaah baa taabatay maxaad sidii ilaah iigu silcisaan oo bal maxaad dhibaatada jidhkayga uga dhargi weydeen waxaan jeclaan lahaa in erayadayda la qoro iyo in kitaab gudihiis lagu qoro iyo inay weligood dhagax kula qornaadaan qalin bir ah iyo rasaas laakiinse waan ogahay in kii ii soo furtay nool yahay iyo inuu ugu dambaysta dhulka ku istaagi doono oo markii haraggaygu sidaas u baaba'o dabadeed ayaan anigoo aan jiir lahayn ilaah arki doonaa kaasoo aan aniga qudhaydu arki doono oo indhahaygu ay fiidhin doonaan oo aanay kuwa mid kale arkayn qalbigaygu waa taag daran yahay haddaad istidhaahdaan war xaalkan salkiisu isagaa laga helay bal maxaannu isaga u silcinnaa si aad u ogaataan in xukun jiro waxaad ka cabsataan seefta maxaa yeelay caradu waxay keentaa tacsiirta seefta ayuub cutubka labaatanaad markaasaa soofer oo ahaa reer nacamaatii u jawaaba oo wuxuu yidhi haddaba waxaa ii jawaaba fikraddayda oo sababtu waxay tahay degdegga igu jira waxaan maqlay canaanta i ceebaysa oo waxaa ii jawaabta waxgarashadayda miyaadan ogayn in waayihii hore iyo tan iyo waagii binu-aadmiga dhulka la saaray ay guulaysashada sharrowyadu gaaban tahay oo farxadda cibaadolawayaashuna ay daqiiqad qura tahay inkastoo sarrayntiisu ay samada korto oo madaxiisuna uu daruuraha gaaro wuxuu weligiis u baabbi'i doonaa sida saxaradiisa oo kale oo kuwii isaga arki jiray waxay odhan doonaan war mee isagii sida riyo ayuu u libdhi doonaa oo lama heli doono hubaal waxaa loo eryi doonaa sida riyada habeenka ishii isaga aragtay mar dambe ma ay arki doonto oo meeshiisiina mar dambe uma ay jeedi doonto carruurtiisu waxay wax ka bari doonaan masaakiinta oo gacmahooduna dib bay u celin doonaan maalkiisa laafihiisana waxaa ka buuxa xoogga dhallinyarnimada laakiinse ciidda dhexdeeduu la jiifsan doonaa inkastoo xumaantu afkiisa la macaan tahay inkastoo uu carabkiisa ku hoos qarsado inkastoo uu kaydsado oo uusan iska sii dayn laakiinse uu afkiisa ku sii haysto kollayba cuntadiisu mindhicirkiisay ku beddelantaa oo waxay uurkiisa ku noqotaa waabaayo jilbis isagu maal buu liqay laakiinse mar kaluu soo mantagi doonaa oo ilaah baa calooshiisa ka soo saari doona wuxuu nuugi doonaa mariidka jilbisyada oo waxaa isaga dili doona mas carabkiis oo ma uu fiirin doono webiyada iyo durdurrada la barwaaqaysan malabka iyo subagga wixii uu ku hawshooday wuu soo celin doonaa oo ma uu laqi doono oo maalka uu faa'iidada u helayna siduu yahay uguma uu farxi doono waayo wuxuu dulmay oo dayriyey masaakiinta oo wuxuu xoog ku qaatay guri uusan dhisan uurkiisu xasilloonaan ma lahayn taas daraaddeed waxa uu jecel yahay oo dhan waxba kama uu badbaadin doono wuxuu laqay wax ka haray lama arkin sidaas daraaddeed barwaaqadiisu siima raagi doonto markuu dheragsan yahay ayuu cidhiiri dhex geli doonaa oo mid kasta oo balaayaysan gacantiisa ayaa ku soo degi doonta markuu ku dhow yahay inuu calooshiisa buuxsado ayaa ilaah wuxuu ku soo tuuri doonaa kulaylka cadhadiis oo wuu ku soo shubi doonaa intuu wax cunayo wuu ka cadhari doonaa hubka birta ah oo qaansada naxaasta ahu fallaadh bay ka dhex dusin doontaa wuu soo jiidaa kolkaasay jidhkiisa ka soo baxdaa hubaal caaradda dhalaalaysa ayaa beerkiisa ka soo baxda oo cabsi baa isaga ku dhacda gudcurka oo dhanna waxaa meel loogu keydiyey qasnadihiisa oo dab aan la afuufin ayaa isaga dhammayn doona wuuna baabbi'in doonaa waxaa teendhadiisa ku dhex dhahadhay samooyinku waxay daaha ka qaadi doonaan xumaantiisa oo dhulkuna isagu ku kici doonaa hodanka reerkiisu wuu ka dhammaan doonaa oo maalinta cadhada ilaah ayaa maalkiisu libdhi doonaa intaas waxa weeye qaybta ninkii shar ahu uu xagga ilaah ka helayo iyo wixii ilaah dhaxal ahaan ugu amray ayuub cutubka labaatan iyo koowaad markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi maqla oo warkayga aad u dhegaysta oo tanuna ha noqoto wixii aad igu qalbi qaboojisaan bal mar io oggolaada aan hadle oo kolkii aan hadlo dabadeed iska sii majaajilooda balse anugu ma dad baan ka ashtakoonayaa maxaan u ahaan waayey mid aan dulqaadan bal i eega oo yaaba oo afkiinna gacanta saara oo xataa markaan soo xusuusto waan welwelaa oo jidhkaygana waa hoog iyo ba' waa hoog iyo ba' bal maxay kuwa sharka uh u noolaanayaan oo ay u gaboobayaan balse maxay xoog badan u yeeshaan farcankoodu iyagoo la jooga hortooduu ku xoogaystaa oo dhashoodiinna hortaaday ku dhisan yihiin reerahooda cabsi way ka ammaan galeen oo ushii ilaahna iyaga ma kor saarna dibidoodu way dhalaan oo marnaba madhalays ma noqdaan sacyahooduna way dhalaan dhicisna ma keenaan dhallaankooda dibadday u baxshaan sidii ari oo kale oo carruurtooduna way cayaaraan waxay ku gabyaan daf iyo kataarad oo dhawaaqa biibiilaha way ku reereeyaan cimrigooda waxay ku dhammaystaan barwaaqo oo dabadeedna daqiiqad ayay shii'ool ku dhaadhacaan laakiin waxay ilaah ku yidhaahdeen war naga tag waayo dooni mayno aqoonta jidkadkaaga waa maxay ilaaha qaadirka ah oo aan u adeegayno balse maxaa faa'iido ah oo aannu ka helaynaa haddaan isaga u tukanno bal eeg barwaaqadoodii gacantooda kuma jirto kuwa sharka ahna taladoodu way iga fog tahay imise jeer baa laambadda kuwa sharka ah la demiyaa oo imise jeer baa balaayo ku kor degtaa oo imise jeer baa ilaah isagoo cadhaysan xanuun u qaybiyaa oo ay sababtaas aawadeed u noqdaan sidii xaab dabayl ka horreeya iyo sidii buunshe uu duufaanu kaxeeyo idinku waxaad tidhaahdaan ilaah xumaantiisii wuxuu u kaydiyaa sharrowga carruurtiisa haddaba isagu sharrowga ha ugu abaalgudo si uu laftigiisu u ogaado aawadeed indhihiis ha arkeen halligaaddiisa oo isagu ha cabo ilaaha qaadirka ah cadhadiisa waayo waa maxay farxadda uu reerkiisa ka helo markii cimrigiisa dhexda laga gooyo bal me ilaah baa wax la baraa maxaa yeelay isagaa xukuma xataa kuwa sare mid baa dhinta isagoo xooggiisu ku dhan yahay oo istaraxsan oo xasilloon oo aad u buuran oo dhuuxa lafihiisuna qoyan yahay oo mid kalena wuxuu ku dhintaa naf qaraar isagoo aan weligiis wanaag dhedhemin habase yeeshee isku sii bay ciidda u dhex jiifsadaan oo dirxibaa korkooda daboola bal eega anigu waan ogahay fikradiinna iyo xeesha aad qaldan igu hindisaysaan waayo waxaad tidhaahdaan war mee gurigii amiirku oo meeday teendhadii sharrowgu ku dhex hoyan jiray miyaydan weyddiin kuwa jidka mara oo miyaydan garanayn calaamooyinkooda iyo in ninkii sharrow ah loo celiyey maalinta balaayada iyo in hore loogu sii kaxaynayo maalinta carada bal yaa jidkiisa isaga hortiisa ugu caddayn doona oo bal yaa isaga ka abaalmarin doona wixii uu sameeyey laakiinse isaga waxaa loo qaadi doonaa xabaasha oo qabrigiisa waa la ilaalin doonaa waxaa isaga u macaanaan doonta ciidda dooxada oo dadka oo dhammuna isagay soo daba kici doonaan sida kuwii aan tirada lahayn oo isagii ka horreeyeyba ay u dhinteen haddaba bal maxaad si aan waxba tarayn iigu qalbi qaboojinaysaan maxaa yeelay jawaabihiinnii been oo keliya ayaa ku hadhay ayuub cutubka labiiyo labaatanaad markaasaa elifas oo ahaa reer teemaan u jawaabay oo wuxuu ku yidhi ma nin baa ilaah wax u tari kara hubaalkii xigmad lahu isagaa wax isu tara balse ma ilaaha qaadirka ah baa xaqnimadaada ku farxa mase faa'iido bay u tahay isaga inaad jidkaaga qumaatisid war ma cabsidaada daraaddeed buu kuu canaantaa oo saas daraaddeed miyuu dacwad kuula galaa soo sharkaagu ma badna xumaantooyinkaagu dhammaad ma laha waayo sabab la'aan baad walaalka rahamad uga qaadatay oo kuwii aradnaana dharkoodii baad ka mudxisatay kii daallanaana ma aadan siin biyo uu cabo oo kii gaajaysnaana cunto baad ka hagratay laakiinse ninkii xoog badnaa isagaa dhulka haystay oo ninkii sharaf lahaana isagaa dalka degganaa carmallada baad gacanmarnaan ku eriday oo agoonta gacmahoodiina waa la jebiyey sidaas daraaddeed waxaa hareeraha ku wareegsan dabinno oo waxaa ku dhibayaa cabsi kadis ah ama gudcur aadan waxba ku arki karin oo waxaa ku qariya biyo aad u badan warsow ilaah kuma jiro samada sare oo bal eega xiddigaha dheereentooda iyo sida u sarreeyaan oo adna waxaad leedahay war ilaah muxuu yaqaan oo gudcurka qaaradda leh miyuu wax ku dhex xukumi karaa waxaa isaga ku wareegsan daruuro qara waaweyn si uusan wax u arag oo isagu wuxuu ku socdaa wareegga samada war ma waxaad doonaysaa inaad sii haysatid jidkii hore ee sharrowyadu ku socon jireen iyoba waxaa la dhufsaday wakhtigoodii ka hor oo aas-aaskoodiina daad baa baabbi'iyey waxay ilaah ku yidhaahdeen war naga tag bal maxaa ilaaha qaadirka ahu nagu samayn karaa laakiin isagu wuxuu guryahooda ka buuxiyey waxyaalo wan wanaagsan talada sharrowguse way iga fog tahay kuwa xaqa ahu way arkaan oo way farxaan oo kuwa xaqa qabinuna way ku qoslaan oo ku majaajiloodaan waxayna yidhaahdaan sida xaqiiqada ah kuwii nagu kacay waa la baabbi'iyey oo kuwoodii hadhayna dab baa liqay haddaba isaga la heshii oo iska nabdoonow waayo sidaasaa wanaag kuugu iman doonaa haddaba waan ku baryayaaye sharciga afkiisa ka aqbal oo ereyadiisana qalbigaaga geli waa lagu dhisi doonaa haddaad ilaaha qaadirka ah u noqotid oo aad xaqdarrada teendhooyinkaaga ka fogaysid qasnaddaada waxaad ku xoortaa ciidda oo dahabka oofirna waxaad ku dhex tuurtaa dhagaxyada durdurka oo ilaaha qaadirka ahuna wuxuu kuu noqon doonaa qasnad iyo lacag qiimo badan oo markaasaad ilaaha qaadirka ah ku farxi doontaa oo wejigaagana ilaah baad kor ugu qaadi doontaa oo isagaad u tukan doontaa oo isna wuu ku maqli doonaa oo adna waxaad bixin doontaa waxyaalihii aad nidartay adiguna wax baad amri doontaa oo waa lagu adkayn doonaa oo jidadkaaguna iftiin bay lahaan doonaan markii hoos laguu tuuro waxaad odhan doontaa waa lay sarraysiinayaa oo qofkii hooseeyana isagaa badbaadin doona oo wuxuu samata bixin doonaa kii aan xaq qabin hubaal isaga waxaa lagu samata bixin doonaa nadiifsanaanta gacmahaaga ayuub cutubka laba-iyo saddexaad markaasaa ayuub u jawaabo oo wuxuu ku yidhi xataa maantadan guryankayga cabashada ahu waa qaraar yahay oo gacanta isaaranuna waa ka sii daran tahay cabashadayda waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meeshaan isaga ka heli karo si aan kursigiisa ugu imaado dacwadayda ayaan hortiisa ku diyaarin lahaa oo afkaygana hadallo dood ah baan ka buuxin lahaa waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado ereyada uu iigu jawaabayo oo aan garto bal waxa uu igu odhanayo ma wuxuu igula diriri lahaa xooggiisa badan maya laakiinse wuu imaqli lahaa kii qumanu halkaasuu isaga kula xaajoon kari lahaa oo anna saasaan xaakinkayga uga samata bixi lahaa weligayba bal eega hore baan u socdaa laakiinse isagu halkaas ma joogo oo dib baan u socdaa laakiinse ma aan heli karo oo waxaan tagaa xagga bidix markuu shaqaynayo laakiinse uma aan jeedi karo oo wuxuu ku dhuntaa xagga midig laakiinse kama arki karo laakiinse wuu yaqaan jidkan maro oo markuu itijaabiyo waxaan u soo bixi doonaa sida dahab oo kale cagtaydu waxay ku adkaatay tallaabooyinkiisa jidkiisii waan xajiyey oo dhanna ugama aan leexan dib ugama noqon amarkii bushimihiisa oo ereyadii afkiisana waxaan u hayay wax ka qiimo badan cuntada aanan ka maarmin laakiinse wax qura ayuu goostay bal yaa ka leexin kara oo wixii naftiisu doonaysaba wuu sameeyaa waayo wuxuu oofiyaa wixii la ii amray oo waxyaalo badan oo saas oo kale ah ayuu maankiisa ku hayaa sidaas daraaddeed ayaan hortiisa uga naxaa oo markaan ka fikiraba waan ka baqaa isaga waayo ilaah ayaa qalbigayga itaal darreeyey oo ilaaha qaadirka ah ayaa iga nixiyey maxaa yeelay gudcurka hortiis layma baabi'in oo gudcurkii qarada lahaana wejigayga kama uu daboolin ayuub cutubka labaatan iyo afaraad ilaaha qaadirka uu muxuu wakhtiyo u kaydin waayaa kuwa isaga yaqaanse maxay maalmihiisa u arki waayaan waxaa jira kuwa sohodinta dalka durkiya oo waxay xoog ku dhacaan aryo kolkaasay daajiyaan oo waxay iska kaxaystaan dameerka agoonta oo waxay rahaamad u qaataan naag carmal ah dibigeed saboolka baahan ayay jidka ka leexiyaan oo masaakiinta dhulkana dhammaantood way wada dhuuntaan bal eeg sida dameer dibadeedyo lamadegaanka jooga ayay shuqulkooda ugu baxaan iyagoo cunto aad u doonaya cidladuna carruurtooda cuntay u soo bixisaa cuntadooda waxay ka goostaan berrinka oo waxay xaabxaabaan canabka kuwa sharrooyada ah oo habeenkii oo dhan iyagoo qaawan oo aan dhar lahayn ayay jiibsadaan oo dhaxaanta waxay ka hawadaanna ma leh waxaa iyaga qooya roobka buuraha oo gabaad la'aan daraaddeed ayay dhagaxa u dugsadaan waxaa jira kuwa agoonta naaska ka dhufsada oo masaakiintana rahaamad ka qaata sidaas daraaddeed waxay werwareegaan iyagoo qaawan oo aan dhar qabin oo iyagoo gaajaysan ayay xirmooyinka sidaan waxay saliid ku sameeyaan nimankaas derbiyadooda gudahooda macsarooyinkoodana way tuntaan iyagoo harraadsan dadku magaalooyinka way ka cabaadaan oo nafta kuwa dhaawacanuna way qaylisaa laakiinse ilaah nacasnimadaa ma fiiriyo kuwaasu waxay ka mid yihiin kuwa nuurka ku caasiyooba oo jidadkiisa ma ay yaqaaniin oo dhabayaashiisana ma ay sii hayaan gacankudhiigluhu ka ah waa beriwo la soo kaca oo wuxuu dilaa miskiinka iyo saboolka baahan oo habeenkiinna isagu waa sida tuug oo kale oo isha dhilayguna waxay sugtaa fiidka oo wuxuu is yidhaahdaa ninna ima arki doono oo wuu hagoogtaa oo goor gudcur ah ayay guryaha dhacaan oo maalinnimadana meel bay isku xidhaan oo iftiinka maba yaqaaniin waayo subaxnimadu dhammaantood waxay u tahay sida hooska dhimashada maxaa yeelay waxay yaqaaniin cabsida hooska dhimashada isagu biyaha dushooda wuu ku dheereeyaa qaybtoodii dhulka lagu habaaray isagu uma leexdo xagga jidka beeraha canabka ah biyaha barafka waxaa dhammaysta abaar iyo kulayl oo sidaasoo kalea shii'oolna u galaa kuwii dembaabay uurkii hooyadiis waa iloobi doonaa isaga jidhkiisana waxaa cuni doona oo macaansan doona dirxiga oo mar dambena isaga lama xusuusan doono oo kii xaqdarraduna wuxuu u jebi doonaa sida geed oo kale isagu wuxuu baabi'iyaa madhashada aan carruurta dhalin oo carmalkana wax wanaagsan uma sameeyo oo weliba kii xoog badanna itaalkiisuu ku jiidaa oo markuu kacana nafta waa laga rajo beelaa ilaahna wuxuu iyaga siiyaa meel ammaan ah oo halkaasay isku halleeyaan jidadkoodana ishuu ku hayaa iyaga waa la sarraysiiyaa laakiin in yar dabadeed way wada baabba'aan hubaal iyaga waa la hoosaysiiyaa oo jidka ayaa looga tuuraa sida kuwo kale oo dhan oo waxaa loo jaraa sida sabuul haruur oo kale oo haddayan saas ahayn yaa igu caddayn kara inaan beenlow ahay oo hadalkaygase yaa ka dhigi kara wax aan waxtar lahayn ayuub cutubka labaatan iyo shanaad markaasaa bildaad oo ahaa reer shuuxii u jawaabay oo wuxuu ku yidhi dawladnimo iyo cabsiba isagaa leh oo meelihiisa sarana nabad buu ka dhigaa ciidamadiisu matiray leeyihiin oo yuu yaha kan aan iftiinkiisu ku soo bixin balse sidee baa nin u kari karaa inuu ilaah hortiisa xaq ku ahaado mid naagu dhashayse sidee buu u karaa inuu nadiif ahaado bal eeg xataa dayuxu hortiisa nuur kuma leh oo xidiguhuna hortiisa daahir kuma aha intee buu ka sii liitaa nin dirxi ahu iyo bini'aadmiga dirxiga ahu ayuub cutubka labaatan iyo lixaad markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi sidee baad u caawisay midka aan itaalka lahayn oo kan ayaan gacantiisu xoogga lahayn sidee baad u badbaadisay sidee baad ula talisay kan aan xigmadda lahayn oo aad u muujisay aqoon wanaagsan yaad erayo kula hadashay oo yaa ruuxiisu xaggaaga ka soo baxay kuwii dhintayna way ku hoos gariiraan biyaha iyo waxyaalaha dhex deggan shii'ool hortiisuu yaal isagoo qaawan oo haligaadduna dabool ma leh isagu waqooyiga wuxuu ku kala bixiyaa meel maran oo dhulkana wuxuu ka laalaadshaa wax aan waxba ahayn biyaha wuxuu ku xidhaa daruurihiisa qarada waaweyn oo daruurtuna hoostooda kama dilaacdo wuxuu xidhaa wejiga carshigiisa oo daruurtiisana wuu ku kala bixiyaa biyaha dushooda wuxuu ku wareejiyaa sohdin kala xidha nuurka iyo gudcurka tiirarhka samadu way gariiraan oo waxay ka yaabaan canaantiisa badda ayuu xooggiisa ku aamusiyaa oo kibirkana waxgarashadiisuu ku dhuftaa samooyinka waxaa lagu sharaxay ruuxiisa gacantiisuna waxay mudday abeesada dheeraysa bal eeg waxaannu waa darafyadii jidadkiisa uun oo inta isaga laga maqlaana yaraan badana laakiinse bal yaa onkodka xooggiisa garan kara ayuub cutubka labaatan iyo toddobaad oo haddana ayuub ayaa hadalkiisii sii waday oo wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay ilaaha nool oo xaqayga iga qaaday kaasoo ah ilaaha qaadirka ah oo naftayda dhibay waayo naftaydii weli waa igu jirtaa oo ruuxii ilaahna weli wuxuu ku jiraa sankayga labadiisa dul hubaal bushumahaygu xaqdarro ku hadli maayaan oo carabkayguna khiyaano sheegi maayo ilaaha iga fogeeye inaan xaq idinka dhigo jeeraan dhinto daacadnimadayda iska tuuri maayo xaqnimadayda waan xajisanayaa oo iska sii dayn maayo oo qalbigaygu iceebayn maayo intaan nool ahay oo dhan cadowgaygu sida sharrow ha noqdo oo kii igu kacaana sida mid xaq daran ha noqdo in kastoo uu faa'iido helo cibaadolaawaha rajadiisu waa maxay markii ilaah naftiisa qaado ilaah miyuu qayladiisa maqli doonaa markii dhib ku yimaado miyuu ilaaha qaadirka ah ku farxi doonaa oo miyuu goor kasta ilaah bari doonaa waxaan idin barayaa wax gacanta ilaah ku saabsan oo waxaa ilaaha qaadirka ah la jirana idinka qarin maayo bal eega idinku kulligiin waad aragteen haddaba bal maxaad dhammaantiin nacasyo u wada noqoteen intaanu waa qaybta uu ilaah ninkii sharrow ah u kaydiyo iyo dhaxalka kuwa dadka dulma ay ilaaha qaadirka ah ka helaan carruurtiisu hadday tarmaan kollayba waxaa dili doontaa seef oo carruurtiisuna cunto kama dhergi doonaan kuwii isaga ka hadhana dhimashaa xabaali doonta oo carmilladiisuna uma ay barooran doonaan inkastoo uu lacag u taallaysto sida ciidda oo kale oo uu dharna u diyaarsado sida dhoobada oo kale isagaa diyaarin doona laakiinse waxaa xidhan doona kan xaqa ah oo lacagtana waxaa qaybsan doona kan aan xaqa qabin gurigiisa wuxuu u dhisaa sida buul caaro oo kale iyo sida waab waardiyo samaysto isagoo taajir ah ayuu seexdaa laakiinse lama soo ururin doono indhihiisuu kala qaadaa oo waxba ma jiro naxdin baa isaga qarqin doonta sida biyo daad ah oo habeenkiina waxaa isaga la tegi doona duufaan waxaa isaga kaxaysa dabaysha bari oo isna wuu tagaa oo meeshiisana way ka xaaqdaa waayo ilaah baa isaga wax ku tuuri doona umana turi doono oo sharrowgu wuxuu jeclaan lahaa inuu gacantiisa ka cararo dadku way ku sacbin doonaan isaga oo meeshiisana foori bay kaga saari doonaan ayuub cutubka labaatan iyo siddeedaad hubaal lacagtu waxay leedahay god laga qodo oo dahabkuna wuxuu leeyahay meel lagu safeeyo birta waxaa laga soo bixiyaa ciidda oo naxaastana waxaa laga dhalaaliyaa dhagaxa dadku gudcurkuu dhammeeyaa oo tan iyo soodinta ugu shishaysana waxay baaraan dhagaxyada ku jira gudcurka qarada leh iyo hooska dhimashada isagu god dheer ayuu ka qodaa meel ka fog meesha dadku deggan yahay iyaga waxaa ilooba qofka ag mara oo waxay ka laalaadaan meel dadka ka fog oo hor iyo dib bay u ruxmadaan cuntadu dhulkay ka soo baxdaa oo dhankiisa hoosena wuu rogmadaa sida wax dabku rogo oo kale dhagaxyadiisu waa meeshii dhagaxyo safayr ah wuxuuna leeyahay dahab boor ah wadiiqadaas haadka adagu ma yaqaan oo gorgorka ishiisuna ma ay arag bahallada kibirka lahu kuma ay joogsan oo libaaxa cadhaysanina ma uu ag marin isagu gacantiisuu soo fidiyaa oo wuxuu saaraa dhagaxa adag oo buurahana wuu afgembiyaa oo xididaduu ku rujiyaa dhagaxyada dhexdooda wuxuu ka jeexaa keeliyo oo ishiisuna wax kasta oo qaali ah way aragtaa wuxuu xidhaa durdurrada si ayan u dareerin oo waxa qarsoonna wuxuu u soo bannaan bixiyaa iftiinka laakiinse waa xaggee meesha xigmadda laga helaa oo waxgarashada meesheeduse waa xaggee dadku qiimaheeda ma yaqaan oo kuwa nool dalkoodana lagama helo moolku wuxuu leeyahay iguma jirto badduna waxay leedahay aniga ilama jirto dahab laguma heli karo lacagna looma miisaamo lagumana qaymayn karo dahabka oofir ama dhagaxa qaaliga ah oo onikal la yidhaahdo ama xataa dhagaxa safayr la yidhaahdo dahab iyo madarad toona uma qalmi karaan oo beddelkeeduna ma noqon karo jawhar laga sameeyo dahab saafi ah waxba lagama sheegi doono dhagax cas oo raamood la yidhaahdo amase madarad hubaal xigmadda qiimaheedu waa ka sii sarreeyaa luul dhagaxa tobasiyos la yidhaahdo ee etoobiya ka yimaadana uma qalmi doono oo xataa dahab saafi ahna laguma qaymayn doono haddaba xigmaddu xaggee bay ka timaaddaa oo waxgarashada meesheeduse waa xaggee maxaa yeelay way ka qarsoon tahay kuwa nool indhahooda oo haadka hawadana waa laga deday haligaadda iyo dhimashadu waxay leeyihiin dhagaha iyaga ayaannu warkeeda ku maqalnay ilaah ayaa jidkeeda garanaya oo isagaa meesheeda yaqaan waayo isagu wuxuu fiiriyaa dunida darfaheeda oo wuxuu u jeedaa inta samada ka hoosaysa oo dhan markuu dabaysha miisaamo oo uu biyahana qiyaaso markuu roobka qaynuun u sameeyey oo uu hilaaca onkodkana jid u sameeyey ayuu arkay oo ka hadlay oo intuu adkeeyey ayuu weliba baaray oo wuxuu dadka ku yidhi bal eega sayidka ka cabsashadiisa ayaa xigmad ah oo in sharka laga fogaadana waa waxgarasho ayuub cutubka labaatan iyo sagaalaad oo haddana ayuub hadalkiisuu sii waday oo wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa inaan ahaado sidii waayihii hore iyo sidii aan ahaan jiray markii ilaahay dhowri jiray markay laambaddiisu madaxayga ku ifin jirtay oo aan nuurkiisa gudcurka ku dhex mari jiray markii aan xoog lahaan jiray oo qarsoodiga ilaahna teendhadayda saarnaan jiray markii ilaaha qaadirka ahu ila jiri jiray oo carruurtayduna ay hareerahayga joogi jireen markay tillaabooyinkaygu subagga la barwaaqoobi jireen oo ay webiyaasha saliidda ahu dhagaxa iiga soo shubmi jireen markaan magaalada iriddeeda u bixi jiray oo aan kursigayga meel bannaan ku diyaarin jiray dhallinyaradu intay arkaan ayay dhuuman jireen odayaashuna intay sare joogsadaan ayay istaagi jireen amiiraduna intay hadalka joojiyaan ayay afka gacanta saari jireen ragga goobta ahuna way aamusi jireen oo carabkoodiina dhabxanaguu ku dhegi jiray waayo markii dhegu imaqasho way ii ducayn jirtay oo iluna markay aragto way ii marag furi jirtay maxaa yeelay waxaan samata bixin jiray miskiinka qaylinaya iyo weliba agoonka aan wax u kaalmeeyo lahayn ka haligaadda ku dhow ducadiisa ayaa igu soo degi jirtay oo ta carmalka ahna qalbigeeda waan ka farxin jiray ilaa ay gabay la rayrhayso waxaan huwan jiray xaqnimo oo iyana dharbay ii noqon jirtay oo cadaaladdayduna waxay ii ahaan jirtay sida khamiis iyo cimaamad oo kale kuwa indhaha la indho baan u ahaan jiray kuwa curyaanka ahna cago baan u ahaan jiray aab baan u ahaan jiray saboolka baahan oo ka aanan aqoonna xaalkiisa waan baari jiray ka xaqa daran daamankiisa waan jebin jiray oo wixii uu dhufsadana ilkihiisaan ka soo bixin jiray markaasaan is idhi buulkaygan ku dhex dhiman doonaa oo cimrigayguna wuxuu u badan doonaa sida camuudda oo kale xididkaygu biyaha xaggooduu u faafayaa oo laamahaygana habeenkii oo dhan waxaa saaran sayax sharaftaydu way igu cusub tahay oo qaansadayduna gacantayday ku cusboonaatay dadku dhegtuu ii dhigi jiray oo isugi jiray oo taladayda aawadeedna way u aamusi jireen weligood igama ay daba hadlin oo hadalkayguna korkooduu ku soo dhibci jiray oo waxay ii dhowri jireen sidii roobka oo kale oo waxay afkooda u kala furi jireen sidii roobka dambe loo sugo waan u af caddayn jiray markay qalbi jabaan oo nuurkii jaahaygana hoos uma ay tuuri jirin waxaan dooran jiray jidkooda oo sida nin madax ah ayaan u fadhiisan jiray oo waxaan u dhaqmi jiray sidii boqor ciidan dhex fadhiya iyo sidii mid u tacsiyeeya kuwa baroorta ayuub cutubka soddonaad laakiinse haatan waxaa igu majaajilooda kuwa iga da'yar oo aan aabbayaashood quursan jiray inay xataa la fadhiistaan eeyaha arigayga nimanka xooggoodu dhammaaday itaalka gacmahoodu muxuu ii tarayaa waxay la weydoobeen baahi iyo abaar oo waxay u cararaan dhul engegan kaasoo ah lamadegaan gudcur iyo cidlo ah waxay gurtaan geed cusbeed oo kaynta ku yaal oo cuntadooduna waxa weeye geed rootem la yidhaahdo xididadiisa iyaga dadka waa laga dhex eryaa oo waxaa looga daba qayliyaa sida tuug looga daba qayliyo oo kale waa inay ku hoydaan haadaamaha dooxooyinka iyo boholaha dhulka iyo dhagaxyada dhexdooda waxay ka qayliyaan kaynta dhexdeeda oo waxay dhammaantood ku soo ururaan maraboob hoosteed iyagu waa nacasyo iyo ceeblowyo carruurtood oo dhulka waxaa lagaga saaray karbaash oo haatan gabay cay ah baan u noqday oo halqabsi baan u ahay way i karahsadaan oo meel fog bay iga istaagaan oo inay candhuufo wejiga iiga tufaanna iskama ay qabtaan ilaah baa xadhiggaygii dabciyey wuuna i dhibay oo taas aawadeed iyagu oortayda iskuma celiyaan xagga midigtayda waxaa ka kaaciyaala suuq oo cagtaydana way iska riixaan oo waxay igu hor tuuraan jidadkoodii halligaadda jidadkayga way halleeyaan oo waxay soo dedejiyaan masiibadayda oo mid caawiyaana ma jiro jabniin ballaaran ayay ka soo dusaan oo burburka dhexdiisa ayay igaga soo dhacaan waxaa igu soo jeesta cabsi weyn oo sharaftayda waxaa loo kaxeeyaa sida dabayshu wax u kaxayso oo kale barwaaqadaydiina waxay u dhammaatay sidii daruur oo kale haddaba naftaydaa igu dhex daadatay oo waxaan la kulmay wakhti dhibaato badan habeenkii lafahayga imuda oo xanuunka i cunayaana ima daayo inaba xoogga weyn oo cudurkayga daraaddiis ayaa dharkaygii ku xumaaday oo wuxuu iigu cidhiidhsan yahay sidii jubbadayda qoorteeda isagu wuxuu igu tuuray dhoobada dhexdeeda oo waxaan noqday sidii boor iyo dambas oo kale anigu waan kuu qayshadaa adiguse ima aad jawaabtid waan ku soo hor istaagaa adiguse ima aad aragtid calool adayg baad igula soo jeesatay oo gacantaada itaalkeeda ayaad igu silcisaa kor baad iigu qaaddaa dabaysha oo waxaad ifuushiisaa dusheeda oo haddana waxaad igu baabi'isaa duufaanka waayo waan ogahay inaad ii kaxaynaysid dhimasho iyo guriga inta nool oo dhammu ku wada kulmayaan laakiinse ninkii hoos u dhacaya sow gacantiisa sooma fidiyo markuu hallig maayose sow ma qayshado oo ninka dhibaataysan anigu sow uma ooyi jirin naftayduse soo masaakiinta uma murugoon jirin laakiinse markaan wanaagga filanaayo waxaa ii imaan jiray xumaanta oo markaan nuurka sugana waxaa ii imaan jiray gudcurka qalbigaygu welwel buu la kacsan yahay mana nasto oo waxaan la kulmay wakhti dhibaato badan anigoo barooranaya ayaan qorraxda la'aanteed socdaa waxaan ka dhex istaagaa shirka oo caawimaad waan u qayshadaa waxaan noqday walaalka dawacooyinka iyo saaxiibka gorayada dubkaygu intuu gubto ayuu iska diirmaa oo lafahayguna kulayl bay ku gubtaan sidaas daraaddeed kataaraddaydii waxay u rogmatay baroorasho oo biibiilahaygiina wuxuu u rogmaday kuwa ooya codkooda ayuub cutubka soddon iyo koowaad waxaan axdi la dhigtay indhahayga haddaba bal sidee baan gabar u fiirinayaa waayo waa maxay qaybta laga helo ilaaha xagga sare jooga iyo dhaxalka laga helo ilaaha qaadirka ah oo sarreeya sow balaayo uma aha kuwa xaqa daran iyo masiibo kuwa xumaanta ka shaqeeya isagu sow uma jeedin socodkayga oo dhan oo sow ma tirinin tallaabooyinkayga oo dhan haddaan ahwo been ah ku socday oo ay cagtaydu khiyaano u dheeraysay ha laygu miisaamo miisaan siman si ilaah kuu ogaado daacadnimadayda haddii tallaabadaydu jid gees uga leexatay oo qalbigayga uu indhahayga raacay iyo haddii ay bar ceeb ahu gacmahayga ku dhegtay markaas anigu aan wax beero oo mid kale ha cuno oo xataa waxa beertayda ka soo baxa ha la wada rujiyo haddii qalbigayga ay naagu sasabatay oo aan albaabka deriskayga ku ag dhuuntay markaas naagtaydu nin kale wax ha u shiiddo oo kuwa kale ha ku kor foorarsadeen iyada waayo kaasu waa dembi baas oo waa xumaan ay xaakinnadu ciqaabi lahaayeen waayo kaasu waa dab wax dhammeeya ilaa uu baabbi'iyo oo waxa ii soo baxa oo dhan wuu wada rujin lahaa haddaan addoonkayga ama addoontayda dacwadooda quursaday markay ila muddacayeen haddaba bal maxaan samayn doonaa markii ilaah sara joogsado oo markuu ii soo booqdase bal maxaan ugu jawaabi doonaa kii uurka dhexdiisa igu abuuray soo isagana ma abuurin oo sow uurka na laguma dhex samayn haddaan miskiin u diiday wax uu doonayey ama aan indhaha carmalka ilin ka keenay amase haddaan quudkayga keligay cunay oo ayan agoontu wax ka cunin saas ma aha laakiinse isaga tan iyo yaraantaydii waan koriyey sidii mid aabbihiis koriyo oo kale oo tan iyo markaan uurkii hooyaday ka soo baxayna waxaan iyada u ahaan jiray horseed haddaan arkay qof arad daraaddiis u dhimanaya amase sabool baahan oo aan dhar haysan hadduusan uurka iiga ducayn amase hadduusan isku kululayn dhogorta idahayga caawimaaddaydii oo aan iridda uga jeeday daraaddeed haddaan agoon gacantayda u qaaday markaas garabkaygu ha kala fakado oo gacantayduna kalagoyska ha ka jabto waayo masiibo xag ilaah ka timid ayaa i cabsiisay oo sarraysnaantiisa daraaddeedna anigu waxba ma aanan samayn karin haddaan dahab rajo ka dhigtay oo aan dahabka saafiga ah ku idhi kalsoonnidayda baad tahay haddaan ku reereeyey maalkayga badan daraaddiis iyo waxyaalaha badan oo gacantaydu heshay daraaddood haddaan fiiriyey qoraxda oo dhalaalaysa ama dayaxa oo iftiin ku socda oo markaas qalbigayga haddii qarsoodi loo sabsabtay oo anoo caabudaya aan afkayga gacanta ugu dhunkaday kaasu weliba waa dembi ay xaakinnadii ciqaabi lahaayeen waayo waxaan daacadlaawo u ahaan lahaa ilaaha wax walba ka sarreeya haddaan ku rereeyey kan i neceb haligaaddiisa ama aan aad u farxay markii balaayadu isaga heshay afkayga uma aanan oggolaan inuu ku dembaabo naftiisa oo aan habaar u weyddiisto dadka teendhadayda jooga haddaayan isku odhan yaa heli kara mid aan hilibkiisa ka dhergin shisheeyuhu jidka kuma baryi jirin laakiinse socotada ayaan albaabadayda u furi jiray haddaan xadgudubkaygii daboolay sidii bini'aadmiga oo kale anigoo xumaantayda laabtayda ku qarinaya maxaa yeelay dadka badan waan ka baqay oo quursiga qaraabaday ayaa i cabsiisay oo saas aawadeed ayaan ku aamusay oo dibadda uma bixin hoogaya haddaan lahaan lahaa mid i maqla bal eeg waa tan calaamadaydii haddaba ilaaha qaadirka ahu ha ii jawaabo yaa i siinaya eedayntii uu cadowgaygu iga qoray sida xaqiiqada ah garabkaygaan ku qaadan lahaa oo weliba madaxan ku xidhan lahaa sidii taaj oo kale oo waxaan isaga u sheegi lahaa tirada tallaabooyinkaygu inta ay tahay oo waxaan isaga ugu soo dhowaan lahaa sidii amiir oo kale haddii dalkaygu uu iga qayliyo oo jeexjeexiisu ay dhammaantood wada ooyaan haddaan midhihiisa lacag la'aan ku cunay ama aan sabab u noqday in kuwii lahaa ay dhintaan sarreenka meeshiisii yamaaruug ha ka soo baxo oo shiciirka meeshiisiina gocondho ha ka soo baxdo ayuub ereyadiisii way dhammaadeen ayuub cutubka soddon iyo labaad markaasay saddexdaas nin iska daayeen inay ayuub u jawaabaan maxaa yeelay isagu xaq buu isla ahaa markaas waxaa carooday elihu ina barakeel oo ahaa reer buus oo qoladiisu ahayd reer raam oo aad buu ayuub ugu xanaaqay maxaa yeelay isagu xaq buu isu qaatay intuu ilaah xaq u qaadan lahaa oo weliba wuxuu aad ugu carooday saddexdii sii saaxiib maxaa yeelay iyagu jawaab ma ay helin ee weliba ayuub way xukumeen haddaba elihuu inuu ayuub la hadlo ayuu sugayey maxaa yeelay iyagu isaga way ka waaweynaayeen oo elihuu markuu arkay inaan jawaab afka saddexdaas nin lagu arag ayuu aad u carooday oo elihuu ina barakeel oo ahaa reer buus ayaa jawaabay oo wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nin dhallin yar idinkuse odayaal baa tihiin sidaas daraaddeed ayaan dib isugu celiyey oo aan ugu dhici waayey inaan ra'yigayga idiin caddeeyo waxaan is idhi waxaa roon kuwa da'da waaweynu inay hadlaan kuwa cimriga dheeruna inay xigmadna baraan laakiinse bini'aadmiga ruux baa ku jira oo ilaaha qaadirka ah neeftiisa ayaa iyaga waxgarasho siisa kuwa cimriga weynu ma aha kuwa xigmadda leh odayaashuna ma aha kuwa garsooridda garta sidaas daraaddeed waxaan idin leeyahay bal idhegaysta aniguna ra'yigayga waan idiin caddaynayaa bal eega ereyadiinnii waan sugayey oo xigmaddiinniina waan dhegaysanayey intaad baarbaarayseen wixii aad odhan lahaydeen sida runta ah aad baan idin dhegaysanayey oo bal eega laydinkuma arag mid ayuub rumaysiiyey amase mid ereyadiisii uga jawaabay isjira inaydaan odhan annagu xigmad waannu helnay ilaah baa isaga ka adkaan kara laakiinse dadi ma kari karo waayo isagu ereyadiisii iguma uu soo jeedin oo anigu hadalladiinnii isaga ugu jawaabi maayo iyagii way yaabsan yihiin oo mar dambena ma ay jawaabaan oo wax ay ku yidhaahdaanna ma leh haddaba anigu miyaan u sii sugaa hadalka ay waayeen daraaddiis iyo istaagiddooda daraaddeed oo ay mar dambe jawaabi waayeen haddaba aniguna qaybtayda waan ka jawaabayaa oo ra'yigaygana waan caddaynayaa waayo waxaa iga buuxa erayo oo ruuxa gudahayga ku jira ayaa iqasba bal eega calooshaydu waa sidii kamri sibraar ku jirta oo aan lahayn meelay ka neebsato xataa sidii sibraarro ku dhow inay qarxaan anigu waan hadli doonaa si aan u qalbi qabowsado oo bushimahayga waan kala qaadi doonaa waanan jawaabi doonaa waan idin baryayaaye yaanan ninna u eexan oo weliba ninna u bixin maayo magacyo faanid ah waayo anigu ma aan aqaan si loo bixiyo magacyo faanid ah haddii kalese kii i sameeyey ayaa haddiiba iqaadi lahaa ayuub cutubka soddon iyo saddexaad habase ahaatee ayuubow waan ku baryayaaye hadalkayga maqal oo ereyadayda oo dhanna dhegta u dhig bal eeg haatan afkaygan furay oo carabkaygu wuxuu ku dhex hadlay afkayga ereyadaydu waxay sheegi doonaan qumanaanta qalbigayga oo bushumahayguna wixii ay yaqaaniin si daacad ah ayay ugu hadli doonaan waxaa i sameeyey ruuxa ilaah oo waxaa i noolaysa ilaaha qaadirka ah neeftiisa haddaba haddaad kartid ii jawaab oo hortayda erayada si hagaagsan ugu sheeg oo istaag bal eeg aniguba xag ilaah waxaan ahay sidaada oo kale oo anigana waxaa layga uumay dhoobo bal eeg nexintaydu kuma cabsiin doonto oo gacantayduna kuguma cuslaan doonto sida xaqiiqada ah dhegahaygaad ku hadashay waanan maqlay codkii erayadaada oo leh anigu nadiif baan ahay oo xadgudubna ma lihi xaq ma qabo oo xumaanuna iguma jirto innaba bal eeg sabab uu igu eedeeyey ayuu iga helaa oo wuxuu igu tiriyaa inaan cadowgiisa ahay cagahayga wuxuu geliyaa jeebooyin oo jidadkayga oo dhanna wuu wada fiiriyaa bal eeg waan kuu jawaabi doonaa haddaba waxaan xaq kuma tihid waayo ilaah baa bini'aadmiga ka sii weyn haddaba maxaad isaga ula asaraartantaa waayo isagu axwaalkiisa midnaba jawaab kama baxsho waayo ilaah wuxuu hadlaa mar ama laba jeer inkastoo aan laga fiirsanayn riyada iyo muujinta habeennimo markii hurdo weynu dadka ku soo degto oo sariirta lagu gamco markaasuu dhagaha bini'aadmiga furaa oo waxaa iyaga lagu waaniyey ayuu xaqiijiyaa si uu dadka uga soo celiyo qasdigooda xun oo uu bini'aadmiga kibir uga qariyo oo naftiisana wuxuu dib uga hayaa yamayska oo noloshiisana wuxuu ka hayaa seefta oo weliba waxaa sariirtiisa lagu kor edbiyaa xanuun iyo dagaal joogto ah oo lafihiisa ku dhex jira sidaas daraaddeed nafsaddiisu kibista way karaxsataa naftiisuna cuntada macaan way nacdaa hilibkiisu waa ka muruxsan yahay oo mar dambe lama arki karo oo lafihiisii aan la arki jirinna way soo baxaan hubaal naftiisu waxay ku dhowdahay yamayska oo noloshiisuna waxay ku dhowdahay kuwii baabi'in lahaa hadday la joogi lahayd malaa'ig dhexdhexaadiya ah oo ah mid kun ka mid ahu inay dadka tusto waxa ku quman markaas ilaah baa u naxariista oo wuxuu leeyahay yamayska uu ku sii dhacayo ka samata bixi waayo furasho baan helay hilibkiisu waa ka sii jilicsanaan doonaa kan ilmaha oo wuxuu ku noqdaa wakhtigii dhallinyaronimadiisa isagu ilaah buu baryaa oo isna raalli buu ka noqdaa sidaas daraaddeed wejigiisa farxad buu ku arkaa oo wuxuu dadka u soo celiyaa xaqnimadiisa isagu dadka hortiisa buu ku gabyaa oo wuxuu leeyahay waan dembaabay oo waxaan qalloociyey wixii qumanaa oo taasuna layguma abaal gudin isagu naftayduu ka soo furtay yamayskii ay ku dhacaysay oo noloshayduna iftiin bay arki doontaa bal eeg waxyaalahan oo dhan ilaah baa bini'aadmiga ku sameeya laba ama saddex jeer si uu naftiisa yamayska uga soo celiyo in isaga lagu iftiimiyo iftiinka kuwa nool ayuubow imaqal oo aniga idhegayso adigu iska aamus oo anna waan hadli doonaa haddaad wax odhan lahayd ii jawaab oo hadal waayo waxaan jeclahay inaan xaq kaa dhigo haddii kalese bal idhegayso iska aamus oo anna xigmad baan ku bari doonaa ayuub cutubka soddon iyo afaraad oo weliba elihu wuu jawaabay oo wuxuu yidhi raggiina xigmadda lahow erayadayda maqla oo kuwiinna aqoonta lahow idhegaysta waayo dhegtu waxay hadalka u kala socdaa sida dhabxanagu cuntada u dhadhamiyo oo kale aynu dooranno waxa quman oo aynu dhexdeenna ka ogaanno waxa wanaagsan waayo ayuub wuxuu yidhi anigu xaq baan ahay laakiinse ilaah baa gartaydii ii diiday oo in kastoo aan xaq ahay haddana waxaa laygu tiriyey inaan beenlow ahay oo in kastoo aanan xadgudub lahayn haddana nabarkaygu waa mid aan bogsan karin ninkeeba ayuub la mid ah oo quursashada u cawa sida biyaha oo kale kaasoo raaca kuwa xumaanta ka shaqeeya oo dadka sharka a la socda waayo isagu wuxuu yidhi ninna wax uma tarto inuu ilaah ku farxo haddaba sidaas daraaddeed ii dhegaysta raggiinna waxgaradka ahow ilaah inuu xaqdarro sameeyo way ka fog tahay oo ilaaha qaadirka ahna inuu xumaan falo way ka fog tahay waayo nin walba shuqulkiisuu ka abaalmariyaa oo nin kastana siduu socodkiisu ahaa ayuu ugu abaalgudaa laakiinse hubaal ilaah xaqdarro ma uu samayn doono oo kan qaadirka ahuna garta ma uu qalloocin doono bal yaa isaga ku amray inuu dhulka u taliyo yaase isaga dusha ka saaray dunida oo dhan hadduu keligiis iska fikeri lahaa oo uu ruuxiisa iyo neeftiisa soo urursan lahaa dadka oo dhammu waa wada baabbi'i lahaa oo bini'aadmiguna ciidduu ku noqon lahaa haddaba haddaad waxgarad tahay waxaan maqal oo erayadayda codkooda dhegayso war mid xaqnimada necab miyuu wax u talinayaa oo ma waxaad xukumaysaa midka xaqa ah oo xoogga badan ma waxaa boqor lagu yidhaahdaa shar baad tahay amase kuwa gobta ah cibaadolaawayaal baad tihiin haddaba masaasaad ku odhan lahayd kan aan amiirrada u eexan ama aan taajirka uga roonaan kan miskiinka ah waayo iyagu dhammaantood waa shuqulkii gacmihiisu sameeyeen iyagu daqiiqad bay ku dhintaan dadku habeen barkiiba way gariiraan oo nafta ka baxda kuwa xoogga badanuna way libdhaan iyadoo aan gacno la saarin waayo indhihiisu waxay fiiriyaan jidadka bini'aadmiga wuxuuna wada arkaa socodkiisa oo dhan ma jiro gudcur ama hoos dhimasho toona oo ay kuwa xumaanta sameeyaa ku dhuuntaan waayo isagu uma baahna inuu in kale bini'aadmiga ka sii fikiro inuu isagu ilaah hortiisa garsoorid u tago ragga xoogga badan ayuu u kala jejebiyaa siyaalo aan la baari karin oo meeshoodiinna kuwo kaluu ka kiciyaa maxaa yeelay isagu shuqulladooda wuu yaqaan oo habeenimuu afgembiyaa si ay u burburaan sharkooda daraaddiis ayuu iyaga wax ku dhuftaa iyagoo dadka kale u jeedo maxaa yeelay la socodkiisii way ka leexdeen oo waxay diideen inay jidadkiisa midnaba ka fekeraan sidaasay qaylada masaakiinta isaga soo gaarsiiyeen oo isna qaylada kuwa dhibaataysan ayuu maqlay haddii quruun lagu sameeyo iyo haddii qof lagu sameeyoba markuu na siiyo yaa balaayo kicin kara oo markuu wejigiisa qariyana bal yaa isaga fiirin kara inaan cibaadolaawe boqornimada qabsan si uusan u jirin mid dadka shirqool u dhiga waayo ninna miyuu ilaah ku yidhi anigu edbintii waan qaatay oo mar dambe ninna xumayn maayo haddaba waxaanan u jeedin ibar oo haddaan xumaan sameeyeyna mar dambe u noqon maayo abaalgudkiisu ma wuxuu ahaan doonaa sidaad doonaysid inaad diiddid aawadeed waayo waa inaad adigu doorataa mana aha aniga haddaba waxaad taqaanid ku hadal nin kasta oo xigmad leh oo i maqla iyo dadka waxgaradka ahuba waxay ugu odhan doonaan ayuub aqoon la'aan buu ku hadlaa oo hadalkiisana xigmadu kuma jirto waxaan jeclaan lahaa in ayuub tan iyo ugu dambaysta la sii imtixaamo maxaa yeelay wuxuu u jawaabaa sida dadka sharka ah waayo dembigiisii wuxuu ku sii darsadaa caasinimo oo dhexdeenna ayuu ka sacab tuntaa ereyadiisana wuxuu ku sii badiyaa ilaah ayuub cutubka soddon iyo shanaad oo weliba elihu wuu sii jawaabay oo wuxuu yidhi ma waxaad u malaynaysaa intaasu xaq tahay amase ma waxaad leedahay xaqnimadaydu way ka sii badan tahay tan ilaah miyay kugu habboon tahay inaad tidhaahdid maxay ii taraysaa oo waa maxay faa'iidada aan kaa helayo oo ka sii badan haddaan dembaabay haddaba waxaan u jawaabayaa adiga iyo saaxiibbadaada kula jiraba bal indhahaga kor u qaad oo samooyinka eeg oo bal daruuraha kaa sarreeya fiidi haddaad dembaabtay maxaa xumaan ah oo aad yeeshaa oo xadgudubyadaadu hadday bataanse maxaad isaga ku samaysaa haddaad xaq tahayse bal maxaad isaga siisaa isaguse muxuu gacantaada ka helaa xumaantaadu waxay wax u dhintaa nin sidaadoo kale ah oo xaqnimadaaduna waxay wax ku tartaa bini'aadmiga dulmiga ku batay daraaddiis ayay u qayliyaan oo kan xoogga badan gacantiisa daraaddeed ayay caawimaad ugu qayshadaan laakiinse ninna ma yidhaahdo meeh ilaahii i abuuray oo habeenkii gabayo i siiya oo waxna bara in ka sii badan xayawaanka dunida jooga oo weliba naga sii xigmad badiya haadda samada duusha dadka sharka ah kibirkooda daraaddiis ayay iyagu halkaas uga qayliyaan laakiinse ninna uma jawaabo hubaal ilaah maqli maayo wax aan waxba ahayn oo kan qaadirka ahuna innaba ka fiidhsan maayo inkastoo aad tidhaahdaa isaga ma arko dacwaddii isagay hor taal oo aadna waa inaad isaga sugtaa laakiinse haatan isagu cadhadiisii kuma uu soo booqan oo xumaantana si weyn ugama uu fakero haddaba sidaas daraaddeed ayaa ayuub hadalka aan waxtarka lahayn afkiisa ugu furaa oo isagoo aan aqoon lahayn ayuu ereyo badiyaa ayuub cutubka soddon iyo lixaad oo weliba elihu hadalkiisii buu watay oo wuxuu yidhi weliba in yar iisii kaadi oo anna wax baan ku tusayaa waayo weli waxaan hayaa wax aan ilaah daraaddiis u odhanayo aqoontayda meel fog baan ka keeni doonaa oo xaqnimana waan ka sheegi doonaa kii i abuuray waayo sida runta ah erayadaydu been ma aha oo mid aqoontu kaamil ku tahay ayaa kula jooga bal eeg ilaah waa xoog badan yahay oo isagu ninna ma quursado oo itaalka waxgarashada wuu ku xoog badan yahay isagu uma daayo kan sharka ahu inuu sii noolaado laakiinse kuwa dhibaataysan xaqooduu siiyaa isagu indhihiisa kama qaado kuwa xaqa ah laakiinse wuxuu weligoodba la fadhiisiiyaa boqoradda carshiga ku fadhiya oo iyaga waa la sarraysiiyaa oo haddii silsilado lagu xidho oo xarkaha dhibka lagu kaxaysto markaas wuxuu iyaga ku caddeeyaa faliimahooda iyo xadgudubyadoodii ay kibirka u sameeyeen oo dhegtoodana wuxuu u furaa waxbaridda oo wuxuu ku amraa inay xumaanta ka soo noqdaan hadday isaga maqlaan oo ay u adeegaan cimrigooda waxay ku dhammaysan doonaan barwaaqo oo sannadahoodana waxay ku waari doonaan nimco laakiinse hadday maqli waayaan seef bay ku baabbi'i doonaan oo waxay dhiman doonaan iyagoo aan aqoon lahayn laakiinse kuwa cibaadolawayaasha ah oo qalbigoodu biloobay waxay isi soo gaarsiiyaan caro oo markuu iyaga xidhana caawimaad uma qayshadaan dhallinyaronimay ku dhintaan oo naftooduna waxay ku halligantaa qaniisiinta dhexdooda isagu kii dhibban ayuu dhibaatadiisa ku samata bixiyaa oo dhegahana buu u furaa markay dhib la kulmaan isagu dhibaato wuu kaa bixin lahaa oo wuxuu ku geyn lahaa meel ballaaran oo aan cidhiiri ahayn oo miiskaaga waxa saaran oo dhammuna waxay ahaan lahaayeen baruur miidhan laakiinse xukunka kuwa sharka ah ayaa kaa buuxa oo garsoorid iyo caddaalad ayaa ku qabsada iska jiryaanay caro ku sasabin si aad wax u majaajilootid oo furashada weynaanteeduna yaanay ku leexin taajirnimadaada iyo xoogga itaalkaaga oo dhammu miyay kugu filan yihiin inay dhibaato kaa saaraan habeenka haddoonin markay dadyowgu meeshooda ku wada baabba'aan iska jir oo xumaan ha u jeedin waayo taasaad ka dooratay dhibaato bal eeg ilaah baa xooggiisa ku sarreeya waa ayo macallinka isaga la mid ahu jidhkiisa yaa u amray yaase isaga ku odhan kara waxaad samaysay xaqdarro xusuuso inaad weynaysid shuqulkiisii ay dadku ka gabyeen dadka oo dhammu way wada fiidhiyeen oo bini'aadmiguna meel fog buu ka arkaa bal eeg ilaah waa weyn yahay oo annana isaga ma aanu naqaan oo cimrigiisu intuu yahayna lama soo baari karo waayo isagu wuxuu kor u jiitaa dhibicyaha biyaha oo wuxuu ka dhigaa ceeryaamo roob noqota oo daruuraha ka soo da'a oo bini'aadmiga aad ugu dul shubma ninna miyuu garan karaa daruuraha kala faafintooda iyo onkodyada taambuuggiisa bal eeg isagu hareerihiisa wuxuu ku faafiyaa nuurkiisa oo badda salkeedana wuu daboolaa waayo isagu kuwaasuu dadyooga ku xukumaa oo cunto badanna wuu siiyaa gacmihiisuu hillaac ku daboolaa oo wuxuu ku amraa inuu ku dhaco calaamadda uu ku liishaamay sanqadhiisu isagay wax ka sheegtaa oo weliba xayawaankuna wax bay ka sheegaan waxa soo socda ayuub cutubka soddon iyo toddobaad oo weliba taas aawadeed qalbigaygu wow gariiraa oo meeshiisiina wuu ka dhaqaaqaa haddaba dhegaysta qaylada codkiisa iyo sanqadha afkiisa ka baxaysa wuxuu taas u diraa inta samada ka hoosaysa oo dhan oo hilaaciisana wuxuu u diraa dhulka darfihiisa oo dhan dabadiisna wax baa aad uga sanqadha isagu wuxuu ku onkodaa haybaddiisa codkeeda oo markii codkiisa la maqlana iyaga ma uu joojiyo ilaah siyaab ah ayuu codkiisa ugu onkadaa oo wuxuu sameeyaa waxyaalo waaweyn oo aynan garan karin waayo wuxuu barafka cad ku yidhaahdaa dhulka ku da'a oo sidaasoo kale uu ku yidhaahdaa roobka yar iyo roobkiisa weynba isagu wuxuu shaabadeeyaa nin kasta gacantiisa ee nin kasta oo uu sameeyeyba ogaado markaasaa bahalladu hogog galaan oo waxay iska joogaan bohollahooda koonfurta waxaa ka soo baxa duufaanka oo qabowguna wuxuu ka yimaadaa waqooyiga barafku wuxuu ku yimaadaa ilaah neeftiisa oo biyaha ballaarunna way barafoobaan daruurta qarrada weyn ayuu ka buuxiyaa qoyaan oo wuxuu kala firdhiyaa daruurta hilaaciisa oo waxaa lagu soo wareejiyaa hoggaamintiisa inay sameeyaan wax alla wixii uu kugu amro dunida la dego dusheeda oo dhan hadday tahay hagaajin aawadeed ama dalkiisa aawadiis ama naxariis aawadeed kollayba wuxuu ka dhigay inay kuwaasu noqdaan ayuubow bal tan dhegayso istaag oo bal ka fiirso shuqullada ilaah oo yaabka miidhan ah war midaad taqaan siduu iyaga u amro iyo siduu hilaaca daruurtiisa u iftiimiyo miyaa taqaan miisaaminta daruuraha amase kan aqoontu kaamilka ku tahay shuqulladiisa yaabka leh miyaa taqaan wuxuu dharkaagu u kulul yahay markuu ilaah dhulka ku xasiliyo dabaysha koonfureed miyaad isaga la kala bixin kartaa cirka uu xoogga badan sidii muraayad la shubay na bar wixii aan isaga ku odhan lahayn waayo annagu hadalkayagii waxaannu la odhan kari weynay gudcur aawadiis isaga ma loo sheegi doonaa inaan hadli doonno ninse miyuu jecel yahay in isaga la liqo oo hadda dadku ma fiirin karo iftiinka cirka ka dhalaalaya laakiinse dabayshu waa soo gudubtaa oo iyagay safaysaa waqooyi waxaa ka soo baxa iftiin sida dahab u dhalaalaya ilaahna wuxuu leeyahay haybad cabsi badan annagu ma heli karno ilaaha qaadirka ah waayo isagu wuu xoog badan yahay oo isagoo garsoorid iyo caddaalad ka buuxa ninna ma uu dhibi doono sidaas daraaddeed dadku isagay ka cabsadaan oo isagu ma uu fiiriyo kuwa qalbigooda xigmaddu ka buuxdo ayuub cutubka soddon iyo siddeedaad markaasaa rabbigu ayuub uga jawaabay dabaysha cirwareenta ah oo wuxuu ku yidhi waa kuma kan talada ku madoobeeya ereyada aan aqoonta lahayn haddaba sida nin rag ah dhexda u gunto waayo wax baan ku weyddiinayaa oo adna waa inaad ii sheegtaa markaan dunida aas-aaskeeda dhigay xaggee baad joogtay haddaad waxgarad tahay taas ii sheeg haddaadse taqaanid yaa qiyaasteeda amray amase yaa xadhiggii lagu qiyaasay ku kor fidiyey aas-aaskeedase bal xaggee baa lagu dejiyey amase yaa dhigay dhagaxa geeska ah markay xiddigaha arooryo isla wada heeseen oo ay carruurta ilaah oo dhamm faraxad la qayliyeen amase yaa badda albaabo ku xidhay markay u soo faruurantay sidii wax maxal ka soo baxay iyo markaan daruurta dharka uga dhigay oo aan gudcurka maro lagu duuduubo uga dhigay oo aan hareeraheeda xad u amray oo aan u yeelay khataarro iyo albaabo oo aan ku idhi ilaa halkan soo gaar laakiinse innaba ha soo dhaafin oo hirarkaaga kibirka lahu waa inay halkan ku joogsadaan tan iyo waagii aad dhalatay marna subaxda ma amartay waa berigase ma meeshiisaad ogeysiisay si uu u qabsado dhulka darfihiisa oo sharroowyada looga hurgufo waa loo beddelaa sidii dhoobo shaabad ka hoosaysa oo wax kastaaba waxay kor uga muuqdaan sidii dhar oo kale oo sharrooyadana iftiinkooda waa loo diiday oo gacantii sarraysayna waa la jebiyey adigu miyaad badda ilaheeda dhex gashay miyaadse moolka salkiisa martay geerida irdaheeda miyaa laguu muujiyey miyaadse aragtay irdaha hooska dhimashada miyaad garanaysaa dhulka ballaarkiisa haddaad waxaas wada taqaanid ii sheeg rogta iftiinka jidka loo maraa waa xaggee gudcurkase meeshiisu waa xaggee si aad sohdintiisa u martid oo aad u garatid wadiiqooyinka gurigiisa loo maro shakila'aan waa taqaan waayo adigu wakhtigaas waad dhallanayd oo cimrigaaguna wuu dheer yahay adigu miyaad dhex gashay meesha barafka cad lagu kaydiyo miyaad se aragtay meesha roobdhagaxyaalaha la dhigo kuwaasoo aan u kaydsaday wakhtiga dhibaatada iyo maalinta dirirta iyo dagaalka iftiinka jidkee baa lagu kala qaybiyaa dabaysha barise sidee baa dhulka loogu kor firdhiyaa bal yaa jid u sameeyey biyaha daadka ah amase hilaaca onkadka si roob ugu da'o dhul aan bini'aadmina joogin iyo cidlada aan ninna degganayn si uu u dherjiyo dhulka cidlo iyo baabba'a ah oo uu doog jilicsan uga soo bixiyo roobku ma'aab buu leeyahay yaase dhalay dhibicyaha sayaxa barafkuse balyuu maxalkiisa ka soo baxay yaase dhalay sayaxa barafoobay ee cirka ka yimaada biyihii waxay u adkaadeen sidii dhagax oo kale oo moolka korkiisiina wuu barafoobay adigu miyaad xidhi kartaa ururka xiddigaha ee toddobaadyada la yidhaahdo miyaad safuri kartaa ururka oriyoon la yidhaahdo miyaad se kartaa inaad xiddigaha masarood la yidhaahdo xilligooda soo saarto miyaadse ururka xiddigaha ee oorsada la yidhaahdo carruurtiisa la kaxayn kartaa miyaad taqaan amarrada samooyinka dowladnimadoodana ma dhulkaad ku dhisi kartaa codkaaga miyaad daruuraha kor ugu qaadi kartaa si biyo badanu ay ku daboolaan daraaddeed miyaad hilaaca diri kartaa si ay u tagaan oo ay kuugu yidhaahdaan waana kan bal yaa qalbiga xigmadda geliyey yaase maanka waxgarashada siiyey bal yaa daruuraha xigmad ku tirin kara yaase qarbeeddada samada biyo ka shubi kara markii boorku taalooyin noqdo oo ciidduna ay isku dhegto miyaad karaysaa inaad gool libaax u gaadhid miyaadse dhal libaax dherjin kartaa markay boholahooda ku dhex dhuuntaan oo ay hogga u joogaan inay waxgaadaan bal yaa tukaha cunto ku quudiya markii dhashiisu ilaah u qayshadaan oo ay cunto la'aan daraaddeed u werwareegaan ayuub cutubka soddon iyo sagaalaad war miyaad taqaan markay ridabadeedda qarka joogta dhasho miyaadse arki kartaa markay deerooyinku dhalaan miyaad tirin kartaa bilaha sidkoodu ku buuxsamo miyaadse taqaan wakhtiga ay dhalaan intay arruntaan ayay ubadkooda dhalaan oo fooshoodana way iska saaraan oo ubadkooda yaryaruna way kobcaan oo waxay ku koraan berin bannaan oo intay baxaan ayaanay mar dambe soo noqon bal yaa dameer dibadeedka xoreeyey yaase dameer dibadeedka xarkihiisii ka furay kaas gurigiisa waxaan ka dhigay cidlada oo rugtiisuna waa dalka cusbada magaalada buuqeeda wuu quursadaa oo kaxeeyaha qayladiisana ma maqlo xidhiirka buuruhu waa daaqiisa oo wuxuu raadiyaa wax kasta oo cagaar ah dibidabadeedku miyuu raalli ku noqon doonaa inuu kuu adeego miyuuse qabaalka xeradaada ku ag hoyan doonaa dibidabadeedka miyaad xarko ku xidhi kartaa si uu beerta u qodo miyuuse dooxooyinka kaa daba hagaajin xooggiisa badan daraaddiis miyaad isugu hallaynaysaa hawshaadase ma isagaad u daynaysaa ma waxaad isaga ugu kalsoon tahay inuu midhahaaga guriga keeno oo uu kuu soo urursho haruurka goobkaaga wax lagu tumo goronyada garabkeedu farxad buu la ruxmadaa laakiinse garbaheeda iyo baalasheedu ma wax bay u roon yihiin waayo iyadu ugaxdeeda waxay kaga tagtaa dhulka dushiisa oo ciidday ku diirisaa oo waxay ilowdaa inay cagtu burburinayso iyo inuu dugaaggu ku tumanayo waxay ku adkaataa dhasheeda sidii iyagoo aan kuweedii ahayn oo inkastoo ay waxtar la'aan u hawshooto haddana iyadu cabsi ma qabto maxaa yeelay ilaah baa iyada xigmad u diiday oo waxgarashana ma uu siin oo markay kor isu qaaddo inay carartana waxay quursataa faraska iyo kii fuushanba war ma adigaa faraska xooggiisa siiyey surkiisase ma adigaa guudka ruxma huwiyey war ma adigaa ka dhigay inuu sida ayax u boodo haybadda bururufta sankiisu way cabsi badan tahay dooxaduu qoobka ku garaacaa oo xooggiisuu ku reereeyaa oo intuu baxo ayuu ka hor tagaa ragga hubka sita cabsida wuu ku qoslaa oo ma uu baqo oo seeftana dib ugama noqdo korkiisa waxaa ka sanqadha gabooye iyo waran birbirqaya iyo hooto isagu dhulkuu ku liqaa gariir iyo caro oo buunka codkiisa hadduu maqlana ma istaago oo mar alla markii buunku dhawaaqo ayuu yidhaahdaa oo meel fog ayuu dagaalka ka ururiyaa wuxuuna maqlaa saraakiisha qayladooda onkodaysa iyo hugunka haadka adigu ma xigmaddaaduu kor ugu duulaa garbihiisase xagga koonfureed ma u fidiyaa baqalyaduse ma amarkaagay kor ugu duushaa oo masaasay buulkeeda meelaha sarsare uga dhisataa waxay ku hoyataa qarka dheer korkiisa oo hoygeeduna halkaasuu ku yaal xagga qarka dheer dhaladiisa iyo meesha adag dusheeda oo iyadoo halkaas joogta ayay ugaar ka fiirsataa oo indhaheeduna meel fog bay wax ka arkaan dhasheeda yaryaru dhiig bay nuugaan oo iyana waxay joogtaa hadba meeshii raqutaal ayuub cutubka afartanaad oo weliba rabbigu ayuub buu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi kii murmayaa ma ilaaha qaadirka ah buu la diriri karaa kii ilaah la doodayaa ha ka jawaabo taas markaasaa ayuub rabbiga u jawaabay oo wuxuu ku yidhi bal eeg wax yar baan ahay haddaba bal maxaan kuugu jawaabaa afkan gacanta saarayaa mar baan hadlay jawaab dambena u noqon maayo laba jeer oo qura ayaan hadlay laakiinse hadda kadib sii wadi maayo markaasaa rabbigu ayuub uga dhex jawaabay dabaysha cirwareenta ah oo wuxuu ku yidhi haddaba sidii nin rag ah dhexda u gunto waayo wax baan ku weyddiinayaa oo aadna waad inaad ii sheegtaa war ma xukunkaagaad burinaysaa oo ma waxaad ii xukumaysaa inaad xaq noqotid adiguse ma waxaad leedahay ilaah gacantiisa oo kale oo codkiisa oo kale miyaad ku onkodi kartaa haddaba waxaad isku sharaxdaa saraysnaan iyo derajo oo waxaad huwataa sharaf iyo haybad haddaba caradaada buuxdhaafkeeda soo daadi oo waxaad fiidhisaa mid kasta oo kibir leh oo isaga hoos u soo deji mid kasta oo kibir leh soo fiidhi oo hoosaysii oo kuwa sharka ah meel alla meeshay istaagaan ku joogso dhammaantood ciidda ku qari oo wejigoodana meel qarsoon ku xir oo anna markaas waxaan kuu qiran doonaa in gacantaada midig ay ku badbaadin karto haddaba bal eeg jeerta aan u sameeyey sidaan kuu sameeyey oo kale cawska bay u daaqdaa sida dibi oo kale haddaba bal eeg xooggeedu wuxuu ugu jiraa dhexdeeda oo itaalkeeduna wuxuu ku jiraa muruqyada caloosheeda oo dabadeedana waxay u taagtaa sida geed keder ah oo kale oo seedaha boodyooyinkeeduna way isku wada tidcan yihiin oo lafaheeduna waa sidii tuubbooyin naxaas ah oo addimadeeduna waa sidii wax bir ah iyadu jidadka ilaah waa u madax oo kii abuuray oo keliya ayaa seeftiisa u dhowayn kara sida xaqiiqada ah waxaa iyada cunto u soo bixiya buuraha ay xayawaanka duurka oo dhammu ku cayaaraan oo waxay hoos jiibsataa dhirta hooska badan iyo meesha qarsoon ee cawsduurka iyo biyogaleenka dhirta hooska badan ayaa harkooda ku qariya oo waxaa iyada ku wareegsan geedaha safsaafka ah ee durdurka ku ag yaal bal eeg haddii webigu buuxdhaafo iyadu ma gariirto inkastoo webi urdun afka ka galo haddana iyadu way isku kalsoon tahay ninna miyuu iyada qaban karaa iyadoo u jeedda miyaase sanka dabin lagaga duleelin karaa ayuub cutubka afartan iyo koowaad war bahalbadeedka lawiyaataan la yidhaahdo miyaad jilaab kalluun ku soo bixin kartaa carabkiisase ma hoos baad xadhig ugu adkayn kartaa ma sankiisaad xadhig ku xidhi kartaa ma sadaankiisaad jilaab ku duleelin kartaa isagu ma aad buu kuu baryi doonaa mase hadal macaan buu kugula hadli doonaa ma axdi buu kula dhigan doonaa si aad addoon uga dhigatid weligiisba ma waxaad isaga ula cayaari doontaa sidaad shimbir ula cayaartid oo kale miyaadse gabdhahaaga u xidhi doontaa kalluumaysatayaashu miyay isaga iibin doonaan mase beec mushtariyaasha bay u qaybin doonaan haraggiisa miyaad hotooyin ka buuxin kartaa madaxiisase miyaad warmaha kalluunka lagu qabsado ka buuxin kartaa gacantaada isaga kor saar markaas dagaalka xusuuso oo mar dambe saas yeeli maysid bal eeg in isaga la qabto rajo ma leh xataa haddii isaga la arko saw hoos loo dhici maayo ma jiro mid ku dhaca inuu isaga kiciyo haddaba waa ayo kan aniga i hor istaagi kara bal yaa hore wax ii siiyo oo aan haatan u celiyaa waxa samada ka hooseeya oo dhan anigaa leh anigu ka aamusi maayo waxa ku saabsan caddimadiisa ama itaalkiisa xoogga leh ama jidhkiisa quruxda badan haddaba bal yaa dharkiisa kore ka furan kara oo bal yaa gowsihiisa soo geli kara bal yaa albaabada wejigiisa furi kara ilkihiisa aad baa looga cabsadaa qolfihiisa adag waa wuxuu ku kibro oo waxay isugu wada xidhan yihiin sida wax shaabad lagu adkeeyo midba midda kale way ku dhowdahay oo innaba dabaylu dhexdooda kama dusi karto middoodba midda kale way haysataa oo way isku wada dheggan yihiin oo innaba lama kala fujin karo hindhisooyinkiisa waxaa ka soo wirwiraa iftiin oo indhihiisuna waa sidii ka ah waaberiga afkiisa waxaa ka soo baxa wax ololaya oo waxaa ka soo duula dhimbilo dab ah dulalka sankiisa qiiq baa ka soo baxa sida dheri karaya iyo cawsduur ololaya neeftiisu dhuxulay shiddaa oo ololba afkiisa ka soo baxa luqintiisu xoog bay leedahay oo cabsina hortiisay ku booddaa duuduubyada jidhkiisu way isku wada dheggan yihiin wayna ku adag yihiin oo innaba lama dhaqaajin karo qalbigiisu wuxuu u adag yahay sida dhagax oo kale hubaal wuxuu u adag yahay sida dhagaxa shiidka ee hoose markuu sare joogsado ayay kuwa xoogga badanu baqaan oo naxdin daraaddeed ayay la waashaan inkastoo lagula kaco seef iyo waran iyo fallaar iyo hooto kollayba waxba kama tari karaan isagu birta wuxuu ku tiriyaa sida caws engegan oo kale naxaastana wuxuu ku tiriyaa sida qori bololay fallaaru isaga ma eryi karto oo dhagaxyada warafkuna waxay isaga u noqdaan sidii xaab oo kale burarkuna waxay isaga leeyihiin sidii xaab oo kale oo hootada ruxmashadeedana wuu ku qoslaa boggiisa hoose waa sida dheryo burburadooda afaysan oo wuxuu dhoobada ugu kor dhaqaaqaa sida gaari haruur lagu tumo isagu moolkuu u kariyaa sidii dheri oo kale oo baddana wuxuu ka dhigaa sida weel cadar ku jiro oo kale xaggiisa dambe wuxuu noqdaa jid wax ka iftiimo oo moolkana waxaa loo maleeyaa sidii cirro oo kale dhulka ma joogo mid sidiisa oo kale oo cabsila'aan la abuuray isagu wuxuu fiidhiyaa waxyaalaha sare oo dhan oo inta kibirsan oo dhan boqor buu u yahay ayuub cutubka afartan iyo labaad markaasaa ayuub rabbiga u jawaabay oo wuxuu ku yidhi waan ogahay inaad wax walba kartid iyo inaan qasdigaaga innaba la joojin karin bal waa ayo kan aan aqoonta lahayn oo talada qariya haddaba anigu waxaan ku hadlay wax aanan garanayn oo ah waxyaalo aad iiga yaabiyey oo aanan innaba aqoon waan ku baryayaaye imaqal aan kula hadle oo wax baan ku weyddiinayaaye ii sheeg markii hore ayaan wax kugu saabsan dhagaha ku maqlay laakiinse haatan indhahan kugu arkayaa sidaas daraaddeed waan isnacayaa waanan toobad keenayaa anigoo boor iyo dambas ku fadhiya oo markii rabbigu erayadaas ayuub kula hadlay dabadeed wuxuu elifaas oo reer teemaan ahaa ku yidhi caradaydii baa ku kullaatay adiga iyo labadaadii saaxiibba waayo idinku wixii xaqa ahaa igama aydnaan sheegin sidii addoonkayga ayuub uu yeelay oo kale haddaba sidaas daraaddeed waxaad soo wadataan toddoba dibi iyo toddoba wan oo waxaad u tagtaan addoonkayga ayuub oo waxaad nafsaddiinna daraaddeed u bixisaan qurbaan la gubo oo addoonkayga ayuub wuu idiin ducaynayaa waayo isagaan ka aqbalayaa si aanan idinkula macaamiloon sidii nacasnimadiinnii ahayd waayo idinku wixii xaqa ahaa igama aydnaan sheegin sidii addoonkayga ayuub uu yeelay oo kale sidaas daraaddeed elifaas oo ahaa reer taamaan iyo bildaad oo ahaa reer shuuxi iyo soofar oo ahaa reer nacaamaati way tageen oo waxay u sameeyeen sidii rabbigu ku amray oo rabbiguna ayuub wuu aqbalay rabbiga ayaa ayuub axwaalkiisii beddelay markuu saaxiibbadiis u duceeyey oo rabbiguna ayuub wuxuu siiyey wixii uu markii hore lahaa laba jibaarkood markaasaa ayuub waxaa u yimid walaalihiis oo dhan wiilal iyo gabdhaba iyo kuwii isaga hore u yaqiin oo dhan oo gurigiisii ayay kibis kula cuneen wayna u tacsiyeeyeen oo waxay uga qalbi qaboojiyeen masiibadii rabbigu isaga ku soo dejiyey oo dhan oo nin kastaaba wuxuu isagii siiyey in lacag ah iyo hilqad dahab ah oo sidaasuu rabbigu ayuub ugu dambaystiisii u barakeeyey in ka sii badan bilowgiisii hore oo wuxuu lahaa afar iyo toban kun oo ido ah iyo lix kun oo geel ah iyo laba kun oo dibi iyo kun dameerood oo weliba wuxuu lahaa toddoba wiil iyo saddex gabdhood oo middii koowaad magaceedii wuxuu u bixiyey yamiimaah tii labaad magaceediina wuxuu u bixiyey qasicaah tii saddexaad magaceediina wuxuu u bixiyey kheyran hafuug oo waddankaas oo dhanna laguma arag dumar u qurxoon sida gabdhaha ayuub oo aabbahoodna dhaxal buu walaalahood la siiyey oo wakhtigaas dabadeed ayuub wuxuu noolaa boqol iyo afartan sannadood oo wuxuu arkay wiilashiisii iyo wiilashiisa wiilashoodiiba tan iyo intii afar fac ah markaasaa ayuub dhintay isagoo duq ah oo cimri weyn